asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo suulbaad ino maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysyada haalaba isniin ilaa jimca ayaa si toosa oo dhegeystaan warbaahinta sta waa subaxnimo talaada taarikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha labaad ee februaayo sanada waa labada kun labaiyo labaatanka xubinta wargeysada waxaa idin soo jeedin doona anigoo masaab ismaaciil iyo weliba saaxiibkeyga yuusuf bakat waxaanu markaasi kala eegi doonaa wargeysyada kale ah daily nation iyo weliba the standard waxyaabaha ugu waaweyn ee subaxani ay daabacayaan markaasi dulmari doonaa aan soo qabto kuna bilaabo wargeyska daily nation bogga ugu hore ee wargeyska dabcan sida caadiga ah waa dhanka iyo siyaasadda waxa uu soo qaatay sawirka ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka raila odinga waxauna leeyahay waxaana halkaasi uu ku weera amaba uu dul saaray sawirada qaar ka mid a siyaasiyiin ama hogaamiyaal iyagu markaasi hogaamiya xisbiyo siyaasadeed waxauna leeyahay magacyada markaasi ka mid noqonaya tareenka ama isbahaysiga dhowaan la sameyn doona ee azimiyo waanu eegi doonaa sawiradaasi uu soo qaatay waxaa ka mid ah barasabka galbeedka pokot barasabka machakos barasabka kilifi wasiirka dhankaas iyo beeraha barasabka mokweni wafula wamunyinyi barasabka markaasi nakuru barasabka kitui iyo sidoo kale xogeyaha xisbiga jubley kuwaasi oo dhammaantood iyagu xisbiyo kala hogaamiya bogga toddobaad ee wargeyska ay warbixintan oo faahfaahsani ku qoraya aanu tagno halkaasi bogga toddobaad dhegeystayaal ee wargeyska daily nation halkaasi waxau leeyahay in ka badan toban xisbi siyaasadeed ama urur siyaasadeed ayaa waxaa markaasi si toosa ay taageeradooda ugu muujiyeen madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo weliba isbahaysiga dhowaan la magacbaxay azimiyo la umoja movement kuwaasi oo laleeyahay in isbuucyada soo socda ama maalmaha soo socda si toosa loo diiwaangelin doonaa waxuu leeyahay marka laga soo tago xisbiga o d m madaxweyne ku-xigeenka xisbigiis aanrada madaxweyne uhuru kenyatta xisbigiisa ee jubilee sidoo kale waxaa jira xisbiyo siyaasadeed oo kale iyagu si toos markaasi u taageeraya raila odinga aanu eegno xisbiyadaasi waa kuwe waxaa ka mid ah xisbiga naag ama national alliance rainbow collision waxaa loo yaqaano naag waxaa hogaamisa barasabka kitui charitingilo sidoo kale jama chamandeleo ama mandeleo jabjab anrade ee uu hogaamiyo barasabka machakos alfred mutua waxaa ka mid a sidoo kale ubuntu peoples forum u p f waxaa hogaamiya barasabka nakuru likinyanjuvi sidoo kale waxaa halkaasi ka marnayn xisbiga loo yaqaano kenya union party ee uu hogaamiyo barasabka galbeedka pokot waa west pokot gavana john lanyangapuo sidoo kale waxaa ka mid ah xisbiga uu hogaamiyo barasabka ki lifi amazon kingi ee loo yaqaano pan african alliance p a a sidoo kale waxaa ka mid ah xisbiga uu hogaamiyo barasabka meru kiraytu murungi ee loo yaqaano d e p xisbiga sidoo kale uu hogaamiyo barasabka makweni kifido kibwana ee loo yaqaano muungano party of kenya sidoo kale waxaa ka mid ah xisbiga p n u oo lala xiriirinayo wasiirka beeraha peter munya sidoo kale xisbiga upia movement ee dhowaan shaaca ka qaadeen siyaasiyiinta kasoo jeeda waqooyiga dalka uuna hogaamiyo u kuryataani wasiirka dhankaasi iyo maaliyadda sidoo kale waxaa ka mid ah u p a xisbiga laleeyahay ee ay hogaamiyaan fred matiangi iyo weliba wasiirka difaaca eugin wamalo dabcan xisbiya aad u tira badanaya halkaasi uu sheegaya waxauna leeyahay intaasi oo xisbi dhammaantood waxa ay si toos iminka u taageerayaan madaxa xisbiga odm raila odinga sidoo kale waxaa meesha ka marnayn xisbiga talada haya ee jubilee oo isna sidoo kale taageero uu muujinayo raila odinga waxauna leeyahay magacyada waaweyn ee ka dambeeya azimiyo laumoja amaba isbahaysigaasi uu dhowaan shaaca ka qaadayo raila odinga waan ka gudbaynaa waxaa leeyahay maanta waxaa baarlamaanka ay markaasi yeelan doonaan kala fadhi gaar ah kaas oo leeyahay make or break taasi ama ha socoto leeyahay markaasi noqon doonto mid iyadu si aada dood halkaasi oga dhici doonto aqalka baarlamaanka waxaa lagu wadaa in markaasi uu sameeyo kala fadhi gaar ah oo lagu ogaanayo ama markaasi lagu dib ogis lagu sameynayo waa house of business committee a leeyahay waa guddiga markaasi qabanqaabada arrimaha baarlamaanka ayaa dib weegis lagu sameyn doonaa dabcan kala fadhigani waxaa si amaba mooshinkan ama arrintan laga doodayo waxaa garwadanka ayaa leeyahay xildhibaanadu iyagu xulafadala madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale a n c musale mudhavadi kuwa iyagu xulafadala ay dhowaan markaas isu dhinacay noqdeen william ruto iyo sidoo kale moses wetangula dhammaan xildhibaanadaasi iyo iyagu waxay doonayaan in dib weegis lagu sameeyo waa guddiga markaasi iyagu qabanqaabiya arrimaha baarlamaanka ama business committeega ayaa dib weegis lagu sameynayaa hogaamiyaha qalabiyadda baarlamaanka amos kimunya ayaana waxa uu leeyahay iminka waxa uu ka dalbanayaa afhayeenka baarlamaanka in markaasi la qabto waa fadhigaasi ama kalfadhigaasi gaarka ah oo sidoo kale la rajeynaya ayaa leeyahay in dood aada u kulal halkaasi ay ka dhacdo ee labada dhinac ama labada garab ee iska soo horjeeda dabcan halkaasi ay isku awood sheegtaan ayaa la leeyahay waanu sugi doonaa waxaa ka dhaqangala bogga shanaad ee wargeyska haddii aanu eegno xisbiga u d a waxa uu leeyahay ma jirto wax isfaham oo markaasi awood qaybsi ah oo kala dhex galay ama soo markaasi ay meel wada dhigteen kenya kuanza waa u d a ford kenya iyo weliba a n c sidaasi waxaa leeyahay waa guddoomiyaha xisbiga u d a johnson mudama senatarkii hore ee ismaamulka machakos ee dabcan sidaasi leeyahay waxaana soo baxayaan warar sheegaya in sidoo kale musale mudavadiusna maalinkii axad aheed sheegay in william ruto uu isagu wahayn ninka si toosa xisbiga ama sbaysigaasi ugu tartami doona xilka madaxweynenimo maalin kadibna waxa uu u jawaabay guddoomiyaha u d a waxauna leeyahay ma jirto wax heshiis awood qaybsi ah oo aanu kala saxiixanay annaga iyo a n c ama ford kenya dabcan waxaa moodaa in halkaasi madmadow uu weli ka jiro oo la leeyahay wax isfahamwaa ayaa soo kala dhexgelaya siyaasiyiintaasi iminka iyagu heshiiska gaaray amaba wada heshiiyey ayaa la leeyahay dhegeystayaal dhankaasi goordha waxaanu eegi doonaa wargeyska the standard ee dhankaasi yuusuf bakade balse iminka bogga sadeedaad ee wargeyska waxauu ku qorayaa waa baskii shalay eemiinada amaba qaraxa halkaasi ka dhacay ee ismaamulka mandheera waxaana wargeyska uu leeyahay amaba uu waxyar ka qorayaa ama sheeko ka qorayaa qodobkaasi ama shilkaasi shalay halkaas ka dhacay ugu yaraan toddoba qof ayaa lasoo warinayaa in qaraxaasi amaba shilka baabuur ee gaariga miinada dhulka loogu aasay ka dhacay ismaamulka mandheera sidoo kale ugu yaraan waxaa leeyahay toban iyo saddex kale ayaa markaasi dhaawac ka soo gaaray oo isbitaalada kala duwan lagu dabiibaya wargeeska waxau soo qaatay nin rakaab ahaa oo lagu magacaabo cabdi duube oo isagu ka mid ahaa dadkii halkaasi ka badbaaday wuxuuna leeyahay ninkan waxauu ka sheekeynayaa sidii ay waxu dhaceen waxaa ka mid ayuu leeyahay haddii qoraalkiisa ama hadalkiisa aanu soo qaadano waxa uu yidhi waxaan maqlay dhawaaq rasaas balse ma soo xasuusan karo ama ma fahmi karo waxyaabihii ka dambeeyey dhawaaqii rasaasta kadib dabcan waxaan arkay aniga markaasi xaaladan ku sugan ayuu yidhi maadaama isla markiiba qaraxaasi ay markaas noqdeen amaba ay ku dhinteen ama uu hal gaarigaasi qabsaday kadibna ay ugu yaraan toddobadaasi qof la shee warinayo in ay ku dhinteen sidoo kale wargeysku waxaa intaasi ku darayaa in saddex dabcan waxa uu leeyahay wargeysku in markaasi saddex caruur ah ay saarnaayeen sidoo kale baabuurka amaba baska ayaa waxaas waxa uu siday xoolo wuxuu siday wuxuu leeyahay riyo amaba ido sidoo kale ayuu siday ayuu leeyahay wargeeska intaa markaasi iyaguna waxyeelo ka soo gaartay xoolahaasi ayuu intaasi ku daraya dabcan waa sheeko aad iyo aad u dheer wargeesku ku qoray waraysiga ninkani lagu magacaabo cabdi duube oo wargeesku wax ka wareystay xaaladii shalay halkaasi ka dhacday ninkanna waxauu ka mid ahaa dadkii iyagu amaba rakaabka ah ee halkaasi saarnaa balse dhaawacu soo gaaray ee ka badbaaday miinada lala eegtay baskaasi deegaanka mandheera ama ismaamulka mandheera qodobka ugu dambe ee ku saabsan dhanka iyo waxbarashadan soo qabto waxaa laleeyahay maxkamadda sare high court ayaa waxaa iminka ay meesha ka saartay ama daaqada ka saartay kiis halkaasi guddiga nek uu u gudbiyey waxaa laleeyahay ardayda fasalada afaraad ee dugsiga sare iyo kuwa fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ayaa iminka waxay ku qasbanaan doonaa in meelo kale ay ku sameeyaan imtixaankooda qaran waa kuwa ayaa la leeyahay iyagu aan gaadhin tirada soddon ardayda ka hooseeya soddon waxay ku qasbanaan doonaa in lagu daro ardayda dugsiyada kale oo halkaasi ay kusoo sameeyaan ayaa laleeyahay waxaa sidoo kale wargeyska si to si gaara u magacaaba u carabaabay ama uu u qorayaa oo uu leeyahay saameyntan waxay soo gaari doontaa ardayda gobolka waqooyi beri gobolka xeebta iyo weliba gobolka qaar ka mid ah gobolka galbeedka dal waa gobolka beriga dalka sababta waxay tahay uu leeyahay maadaama ardayda halkaasi ay ku yar yihiin oo macquul ah in fasalkii ama halkii fasalba soddon arday ka yar ee u fadhiisanaysa imtixaanka maxkamadda ayaana iminka waxay leedahay taasi waa qasab in ardaydu haddii mar tiradoodu ay ka yar tahay soddon in iskuullo kale amaba meelo kale goobo kale ay kusoo sameeyaan imtixaankooda qaran si halkaasi ay markaasi ugu soo sameeyaan oo ardayda kale loogu dhex daro ama maajac wax la dhaha lagu sameynayaa ayuu leeyahay dabcan qodob aada u dheer ayo halkaasi warbixin aada u dheer oo halkaasi ku qoray balse nuxurka sheekada haddii aanu kusoo koobno ayaa sidaasi ah dhegeystayaal bogga ugu dambe ee wargeyska iyoon warbixintaasi oo faahfaahsani ku qoraya iminka dhankaasi iyo yuusuf iyo wargeyska the standard aanu eegno
wargeeska the standard saaka waxyaalaha kala duwan uu qoraya waxaa ka mid a dhegeysta dhanka caymiska ah ee n h i f oo iyada markaasi ay faraha iskula jireen isbitalada sida gaarka ah loo leeyahay laakiin iminka dib ayaa loo xaliyay sidoo kale wargeeska wuxuu halkan qoraya saaka lacag markaasi musuq maasuq oo markaasi lagu bixiya hal dhibic laba bilyan oo markaasi qeybta markaasi penshonka ama dadka howlgabka ah shaqooyinka ay kala duwan ay ku fadhiistaan weliba saddex saddex markaasi waxaa loo mariyay saddex leeyahay waa private ama shirkada sida gaar ah loo leeyahay lacaga aada u tiro badan laakiin waxaa markaasi kusoo baxeen shakhsiyaad markaasi sumcad iyo weliba wadanka markaasi ku leh oo howlo kala duwan sida wilfred weru iyo sidoo kale isaac yakundi iyo sidoo kale david hidaayiga ayaa markaasi lagu kala sheegay in ay lacagahaasi iyo sidoo kale francis maturi oo isagana markaas la sheegay lacagahaas inay shalay ay kusoo baxeen kadib maxkamad ah waxaa sidoo kale wargeeska halka uu qoraya saaka bogiisa toddobaad kadib markii reer galbeedka warbixin ay soo saareen kuna sheegeen in digniin dadka markaasi kenyaanka looga digayo in waxyaala markaasi wadanka ay ka dhacayaan waxaa markaasi la sheegaya maalimo un kadib waxaa markaasi shalay baabuur rakaab ah ama baabuur markaasi matatu ah ay dadka mandheer ah ay markaasi kula qarxay dhegeysta sida wargeeska bogiisa toddobaad qoraya qeybaha dambe ayaan ku firin doona dhegeystayaale isla wargeeska wuxuu halkan leeyahay dabcan waxaa galbeedka dalka waxay halkan leeyihiin dabcan sida francis atwoli musale mudhabali iyo sidoo kale moses utengalo uma hadli karaan galbeedka dalka maxaa dhacay sababtu kadib markay ku biireen william rut wargeeska ee saaka isagana qoraya isha aan ku mara dhegeystayaal waqtigana weynahayaaye wargeeska halkan wuxuu qorayaa aan ku bilaabay boggiisa afraad qeybtiisa wargeeska the standard kadib markii musuq maasuq markaasi loo haystay afar shaqsi oo markaasi eedeen ah iyo weliba saddex company ama saddex markaasi shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay loo mari lacagaha markaasi caymis waa lacagaha markaasi n s f dhegeystayaal waa lacagaha markaasi lagu keediyo qofka markuu qaato uu shaqooyinka ka fariisana ama uu ka goobina lacagta uu qaato waxaa la sheegaya lacag aada u tiro badan in markaas ay baxda ee la luntay halka sida wargeeska saaka uu qorayo welfer weru waxaa kusoo baxda lacag gaaraysa sideed boqol oo milyan oo lacagta dalka halka sideed boqol oo laba milyan ah sidoo kale ay ku baxday isaac yakudi halka sideed boqol iyo laban ah ay ku baxday markaasi ninka loo yaqaan david gidayga halka laba dhib afar bilyan sidoo kale la sheegayo in ay qeybta markaasi francis maturi oo shirkada markaasi zuel iyo weliba investment manager n s f oo markaasi ay kaga dhuntay lacag gaaraysa hal dhibic laba milyan oo lacagta markaasi fan ah ama lacagta markaasi caymiska dhegeysta ama lacagta qeyb kayd kaloo dhiga dhegeystayaal waxaa loo mariyay shirkada sida gaarka ah loo leeyahay lacag aada u tiro badan oo qeybta marka penshonka ama lacagta markaas howlgabka ah dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan shalay markaasi garsoore lawrence mugembe uu sheegay if it was not for them haddayba iyaga ahayn qof markaasi xadeen lacagtaasi maxay lacag maxay usan u dhicin ama sidoo kale lacagta maxay halkeeda u yaalin waa sida wargeyska uu qoraya dhegeysta lagana soo xigtay waxaana muddooyinka u dambeeyay dhegeystayaal wargeyska ama sidoo kale wadanka markaasi ka taagnaa lacagta xatooyada ama dadka markaasi lacagta canshuur bixiyaasha ee dadka shacabka kenyaanka lacagahooda aada markaasi shakhsiyaadka kala duwan ee gacanta u galaysay taasoo iminkan aada looga diranayo inkastoo markaas wejiyadooda saaka ee wargeysyada ay aada u saaran yihiin oo sidoo kale murugo fara badan ay ka muuqato kadib markii ay lacagahaas ay kusoo baxeen iyo weliba shakhsiyaadka kala duwan ay u kala mareen wargeyska bogiisa afara soo qabso kagana buuga dhegeystayaal wargeeska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa qeybta markaasi caafimaadka iyo halkan kaga hadlaya hay-adda markaasi u qaabilsan caafimaadka macaymiska ee n h f kuwa loo yaqaano iyo isbitaalada ayaa markaasi shalay markaasi la siixda laba bilood oo markaasi heshiise dib uxalin markaasi loogu eegi doono oo markaasi kaararka caymiska ay hakadsan la gelin dhegeystayaal waxaana markaas la sheegay sanadka labada kun iyo labaatanka waa sanadkii sanad maaliyadeedkii labada kun iyo labaatanka sanadkii labada kun koob iyo labaatanka lacagta markaasi konton bilyan caymiska markaas isbitaalada loogu gara sidii la rabay in loo gaarsiin kuwaasoo sheeganaya in isbedel waa dabcan in is-horumaad fara badan uu ka hormaaday ama iskahorumaad fara badan uu ku yimid kadib lacagihii dowladda ay bixin weysa dhegeystayaal waxaa sidoo kale ay sheegaysa halkan hal waa toban dhibic lix milyan total number oo dadka markaas caymiska kaararka haysta labada kun iyo labaatanka labada kun iyo labaatanka oo markaas sida isbitaalada gaarka ugu soo baxeen laakiin waxaa markaasi gaabad xoogan ku imaada dhegeystayaal gabadha sida gabadha wargeyska wuxuu halkan qorayaa sida laga soo xigto wargeyska in faahfaahintiisa uu kaga hadlay macluumaad fara badan oo ku aadan kuna saabsan geedi socodka iyo weliba isbitaalada hanaanka laga doonayo inay markaasi ku xaliyaan kuna heshiiyaan dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu ku qorayo wargeyska ayaa markaasi siyaabo kala duwan uga hadlay caymiska lacagaha caafimaadka markaasi laga doonayo in ay lagu soo abjiro baahiyada kala duwan ee kenyaanka kadib markii sheegeen isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay inay markaasi qaabili doonin kaararka caafimaadka waxaa halkan markaasi leedahay sida gabadha caafimaadka u qaabilsan masi mwangangi oo iyo weliba n h f board chairman nyugai ayaa markaasi warbaahinta shalay u sheegay una xaqiijiyey in ay markaasi xalin doonaan baahiyada kala duwan ee markaasi la qabo nambarka markaas la sheegay caafimaadka laakiin uu sare usikaco boqolkiiba sida markaasi ku sheegayso toban milyan halka boqolsida ku sheegay wargeyska lixdan iyo kow dhibic shan bilyan oo ammaanta waa lacagta markaas n h f lasoo arooriyey qeybaha kala duwan labada kun iyo koob iyo labaatanka financial year ama sanad maaliyaedka dhegeysa gaartana konton iyo afar dhibic lix lix milyan oo lacagta dalka oo markaas isbitaalada paid out oo lagu soo bixiyay dhegeysa kuwaasoo ka cabinayeen sagaal iyo toban sagaal iyo toban kun oo markaasi qabka markaasi propose ama qofka soo gudbiyo saddex qeybaha markaasi lagu dhaqo caafimaadka waa kuwa loo yaqaano keliyaha lagu sifay dialiska loo yaqaano sectionka ama sessionka waa sida horaan ay qeexda ee sheegsay in standardka aysan u ahayn hay-ada caafimaadka adduunka kuna xaqiijiso horaan dhegeystayaal arrimahaas ayaa iminkan xal looga helay ilaa markaasi lagu soo afjarayo dhegeysta dhibaatada wargeeska bogiisa toddobaad halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal kadib markii reer galbeedka ay markaasi ka digeen in markaasi weerara ay wadanka markaasi ka dhici doonaan shalay ee markaasi waxaa leeyahay waxaa ka dhacay gobolka waqooyi bari weliba dhanka mandheera inay markaasi ku dhintay toddoba qof saddex tobanna sidoo kale ku dhaawacmeen baabuur qeybta markaasi mataatuda loo yaqaana dhegeystayaal oo markaasi dad waxyeelo kasoo gaareen dhegeystayaal wargeyska wuxuu leeyahay markiiba booliiska ayaa markaasi shaksi gacanta ku dhigay oo markaasi lala xariirinaya weerarka mandheera shalay ka dhacay oo toddoba qof nafsooda ay ku dhintay saddex iyo toban kalena markaasi ku dhaawacmeen warbixinta dabcan sheegaya intaasi ay xaqiijisay wada dambe baarisa dalka ay dc waxaana dadka isbitaalada loola cararay dhibacyada kala duwan soo gaaray dhegeystayaal waxaana markaasi horaan looga digay sida reer galbeedka ay sheegeen wargeyska saaka uu qoraya sida british iyo dutch iyo sidoo kale jarmalka faransiiska iyo mareykanka sheegeen in dadkooda ku sugan wadanka kenya ay feejignaan xoogan ay sameeyeen ay markaasi taxadar feejignaan ay sameeyaan iyadoo weerara qorsheysa markaasi wadanka laga sheegayo laakiin shalay ay markaasi ka dhacday waqooyi bari dalka kenya waa qeybta markaasi mandheera iyo sidoo kale ay ku dhinteen waa toddoba qof waxaana sheegayaan in dabcan waxaa markaas wargeyska uu leeyahay in dadka ay dhibaato xoogan soo gaareen oo markaasi burbureen sidoo kale gaarigii uu markaasi kala firadhay sidoo kale dadka qaar ay sheegayaan in ay hilbahooda meelaha dabcan waa qaabka u qarxay gaariga waa walxaha markaasi qarxe wadada markaasi lagu aasay kadibna uu dulmay baabuurkii dadka rakaabka sida dhegeystayaal intaan dhimata allahu naxariistaan leenahay dhegeystayaal waata wargeeska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal qeybtiisa kala duwan musalia mudhavani iyo sidoo kale moses tongula sida markaasi ay sheegeen kooxda markaasi kasoo jeeda waxaa qeybta markaasi galbeedka dalka ku hogaamisay waa madaxa ururka shaqaalaha dalka francis atool wuxuu leeyahay ciidna uma hadli karaan sidoo kalena ma hogaamin karaan oo sidoo kale ma jihin karaan musalia mudhavani sidoo kale moses tongula kadib markay ku biireen asxaabtaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka welimulinto sidoo kalena sheegeen inay la shaqeynayaan dhegeystayaal waxaana markaasi shalay kulan ay qabsadeen kaga hadleen arrimaha markaasi galbeedka dalka sidoo kalena ku sheegeen inay doonayeen inay kaga dhiidhiyaan kuna taageeraan madax xisbiga odm raila odinga waxaana ay iskugu keeneen dadka cuqiida ama dadka cuqaasha waxgaradka ee galbeedka dalka ee duqowda ama halkaas ay kaga hadlaan qiimeynta iyo jihaynta markaas galbeedka looga baahanya wakhtigan iyadoo horaan markaas ay ku sheegeen shirkii markaas ay ku gurmeen garoonka stadiumka buqungu ay ku taageereen madax xisbiga odm weliba asmiyo lomoja laakiin francis woli wuxuu markaas ku adkeysanaa leeyahay barlamaanka markaas ma aqbali doono sidoo kale mana soo dhaweyn doono shakhsiyaad markaasi qandaraas qaatayaal ah oo dabcan wuxuu ula jeedaa musalia mudhavari iyo sidoo kale moses utangula halka moses utangula iyo sidoo kale musalia mudhavari dhaleeceen xoogan ay kala kulmaan tan iyo kulankii markaa ama sidoo kale heshiiska wada shaqeynta ay la kulmeen madax xisbiga ama ku dhawaaqeen inay doonayeen in la shaqeeya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kalena ay booqdeen galbeedka dalka ee dhegeystayaal isbuucii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa tobnaad saaka macluumaad faahfaahin uu ku qoraya dhegeystayaal waxba hadalkii aynigu sii dheereen dhegeystayaal waxyaalaha kale wargeyska u qoray dhegeystayaal wargeyska kale ayaa lagu qaray ee wargeyska the daily nation mustacab uu akhrinayay halkaasi aan ku dhaafaynaa wargeyska the star bal iminkana dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhamaantiin oo dhusoo barnamij walbaa joogtaan naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaan filaya si qurux badan inaad dhammaan aad ku soo wada kacdeen una dhegeysanaysaan star f m dhegeystayaal meelaha markaas idaacadda ka maqantana dhegeystayaasha waxaan filayaa markaas in si degdeg wax looga qaban doono dhegeystayaal maanta gudaheeda dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saakaas ay kusoo kaakacay deegaanka duulada qaryada magaalada weliba countiga aad ku sugan tahay dhegeysta dhimasha weliba naga dhegeysanayso dhegeysta waraqadka telefoonka ku jiran sine walaa soo dhow magacaaga soo wanaagsan
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo wanaagsan waan badal adiga masaaba waan kaa qaadnay subax lamid ah
nuuraakaan ariga nuur haye alxamdulilah walaal bari waa iska wanaagsan yahay waa iska degan yahay ilaah baa maad kale alxamdulilah halkan joogo nabad iyo faa barisanaba haqaayla amalihin sifiicana walaal alxamdulilah dhammaan dhegeystayaashan waxaan leeyahay waa wanaagsan yahay leeyahay kuwaad aniga shukran aad baa umaasan tahay xigaa kale qadka telefoonka soo wanaagsan soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed tawane gaarisa dhikaburi saaxib maxamed tawane dhikaburi gaarisa soo dhawow saaxiib joogigu degan yahay shalay burhaa baan joogay marka dadka waxay dhaheen adiga bakad salaada subax subax wanaagsanima dhah diino dhegeystayaasha dhegeystayaasha burhaa ku sugan waxaan leeyahay maalintaa idin wacnaato caafimaad ee barwaqaan idin rajaynayaa aad iyo aad dadka shalay dhintan allah u naxariisto aad iyo aad bakad saaxiib adna waan ku salaamay dhegeystayaasha oo dhanna waxaan leeyahay maalintaa idin wacnaato shukran aad baad mahadsan tahay reer bulana reer burana subax wanaagsan ayaan leeyahay laakiin burraa yutmi burraa istmiya dhegeystaha qadka telefoonka ku jira walaal soo dhowo magacaaga
halo waa ku salaamaya subax wanaagsan soo dhowo walaal magacaaga waa dhowey hawa maxamed xuseen oo kasoo talanaya magaalada carabiya subcounty ma magaalada carabiya sub county soo dhowo saaxib
waa dhowahay aha
waxaan salamaya ummadda islaamka meel la joogto dhamaala haye
dhammaantood waa garanaya intii shil dhimatana allah u ramaale mhm
waxaan salamayaa hooyada haynigeedii aad baad mahadsan tahay saaxib salaan ma aha subax wanaagsan waaye wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu subax wanaagsan soo dhowow waa tahay waan ka xib- xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga qadkaad ku jirtaa saaxib ka gudub xigaha kale star f m halow subax wanaagsan soo dhowow
halo salaamualaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu
cabdi oo jooga banaanay lagdheera cabdi banaaniga ka waran saaka
maasha allah maasha allah subax wanaagsan baan ku jirnaa nabad baan ku barinay waxaa qaylimaana maqlin nabad baan ku jirnaa alxamdulilah dhankiina ka warama alxamdulilah tamaam ha- maxaa hadal haysaan maxaa hadalhayn wallahi nabad ba laga hadlaa kuwargoos waxyaala ba lagu jira alaaba kaabeen ba lagu jira sidii maaragta siyaasadaha loo kala hagaajin lahaa ba lagu jira haye
markaas waa un adduunya halkiis alxamdulilah aad baad mahadsan tahay shukran star f m halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرقيارك سلام يا سوح waa ونكسن ku salaamay yuusuf bakad alxamdulilah magaalada mandheera si wacan oo wanaagsanaan waa berisanay ilaahay nabadgelyo waana siiyey jawiga aad ayuu u degan yahay waxaa waaye dadkii waxaa waaye oo gaariga aad la qarxayna waxaan leenahay inta mid allah u naxariista inta waxaa waaye dhaawacana allah caafiyo waa ku tacsiyeynayna qaraabadii iyo macalin ehelkii ka baxeen waxaan leenahay ilaahay sabara ka siiya wax khayrka badelkooda allah siiya inta ku arlista fm waa salaamayaa yuusuf bakad iyo macalin saaxiibkay kulli waa in salaamaya dhammaan dhegeystayaal star fm ku arnay macalin muslimiinta kulli waa salaamaya shukran star f m halow soo dhow walaal subax wanaagsan
waa dhawaay oo salaama magacaaga
waa bashiir cabdilo joogo banaani banaani salog yahay bashiirow halow star f m
halo bashiir cabdo banaani joogo gaar ahaan albaati baashale bashir haye salagu yahay banaani saaka
banaani nabad now nabad wanaag haye
waa si fiicana nabad baan ku baran dhankiina maxaa hadal haysaan
waxaan hadal baa hayaa baadiyaan joogaa alxamdulilah nabad baa lagu bariyay aada baa mahadsan tahay star f m halow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
barow cumar oo laga helo magaalada la yidhahdo barbuuqa oo la dhigo kasaxaa
haye
nabad baan ku marinay alxamdulilah rabbil caalamiin hadal haanta maanta ilaahay baa mahad leh uhu waxaan u tacsiyeynaya dadka shayga ku dhamaaday mandheera aada iyo aad allah u naxariistaa nagahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun samad iimaana dhammaan muslimiinta saa una allaha naga siiyo Mhm.
hadal haanta alxamdulilah rabbil caalamiin nabad baan ku barinay gabigu wuu degan yahay waa tahay aada baa umahadsan tahay shukran Wuu helay.
shukran shukran shukran aada umahadsan yahay reer barquuqay umahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka star f m halow
allo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
markada waa ku salaamisa wax wanaagsan farxiyo countiga wajeer subax la mid ah
alxamdulilah si fiican aan ku abrisin si fiican aan kugu kagacan Mhm.
hadaleyntana caalam islaam ilayna wata ka dhiga qoraxdan ilayna qaboojiyo roobna ilayna keena dowlasi wax wanaagsan aan kuleeyahay subax la mid ah mahadsanid star f m halow asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ah magacayga waa maxamed ibraahim maxamed oo countiga madheera kaala soo xiriiraya soo dhowo maxamed
waa wacaannahay wax dhiba ma jiro een, ah, dadku shala naga geeroodin allah noo naxariisto allah u naxariisto jannadii firdowsna allah ka waraabiyo wax dhibaa ma jiro marka aad iyo aad een, jawiga waa degan yahay waxbarashadii iyo goobihii ganacsiga ma la aaday aada baad umahadsan tahay star f m halow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamay musdaf wadeer mustafa soo dhowo alxamdulilah saak baan dhawahay waa saakii waa iska jawiga waa iska degan yahay alxamdulilah wax dhib ma jiraan haye akhriska waa loo diray alxamdulilah wax weyn oo dhib ma jiraan
haye hadalaynta waxaa waaye gaarigii shalay oo madheera dadka ku dhamaaday gaarigii Mhm.
ayaan hadal haynaa haye marka intay dhimatay allah u naxariisto intii dhaqaantina ilaahay caafiyo Mhm.
intii laga dhintayna ilaahay sabar iimaan habsiiyo Mhm.
marka inaa ilaahi waa ilaahay raajicuun baan leeyahay marka waana ku salaamay aada u maadsan tahay saaxiibkaas ee qadka telefoonka dhegeysan u u dambeeyay dhanka wicitaanada dhegeystayaashan ku ogaana saakis ee kusoo kaakicin kuwa barisa maqalka idaacadda dhegeystayaal mahadsanidin walba naga dhegeysanaysaan xubinta wargeysada wargeysada kale hadda daily nation the standard mar waliba aad ka dhegeystaan marka laga reebo sabta idaacadda dhegeystayaal
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan oo wacan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaadana maqlaysaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi iyo beri waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bariaadanimada talaada walba hadaan oo kaliya si toos ah uga dhegeysataan waa subaxnimo talaadaha taarikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha labaad ee februaayo sanada waa labada kun labaiyo labaatanka barnaamijka hogaanka waxaa idin soo jeedinayaa muscab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad alaba barnaamijka hogaanka ee arrimaha qaxootiga gargaarka iyo banaadinimo waxaanu ku egnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagan dhanka bani-aadinimada qaxootiga iyo weliba gargaarka ee gobolka soomaaliya iyo weliba guud ahaan caalamka iyadoo aanu ogsoonnahay ama ka dhegsannahay in tirada dadka iyagu u baahan arrimaha gargaarka iyo bani-aadinimada sanadkani ay kor u kacday sidoo kalena gaaraysa ilaa laba boqol toddobaatan iyo afar milyan oo qof in markaasi gargaar lala beegsado si guud wax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal qodobo dhowra oo kala duwan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa sidoo kale mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaa si toos ah inooga dhagaysanaysaan iyo barteena website-ka gobol baad joogtaan sidoo kale ayaad nagala socon karaysaan dhegeystayaal qodobo dhowra ayaanu eegi doonaa ama ku eegi doonaa barnaamijka oo ku saabsan arrimaha qaxootiga gargaarka iyo weliba bani-aadanimada dhegeystayaal ee dhankaasi iyo qodobka ugu hore aanu soo qabanayna maanta haddii aan eego waxa aanu tegaynaa dhanka iyo ee aan ku bilaabi doonaa dhanka etoobiya marka hore qodobo kale oo aada u xiiso badan ayaa sidoo kale miiska inoo saa inoo saaran dhegeystayaal etoobiya haddii aanu fiirino iyadoo aan ognahay in sidoo kale sanadihii ugu dambeeyey belihii ugu dambeeyey halkaasi ay ka taagnaayeen colaado iyo sidoo kale dagaalo isku biirsaday iyo aanu ka marnayn sidoo kale dhankaas iyo arrimaha la xiriira abaar ba-an oo halkaasi ka jirtay qeybo ka mid ah waddankaasi waqooyiga etoobiya waxaa leeyahay dagaalka ka socda agagaarka abala oo ka tirsan gobolka canfar uuna dhow xuduudda tigroy ayaa sabab u ah in dad badani ay ka cararaan guryahoodii ayna ka hortegayaana leeyahay in gargaar la geeyo tigreyga maadaama ay tani tahay waddada keliya ee la heli karo wax sahay ahna markaasi ma soo gaarin tan iyo bartamihii bishii december ee sanadkii aanu soo dhaafnay tigreyga ama gobolka tigrey waxaa leeyahay hay-adaha u n iyo weliba hay-adahan dawliga ahayn ee la howlgalayaasha ayaa markaasi lagu qasbay inay hoos u dhigaan howlgallada sababa ah ama sababa ah in sahayda shidaalka iyo weliba lacagta cadaanka ah oo aada u yar ururadu waxa ay ka digeen ayaa leeyahay in howlgalladu ay gebi ahaanba joogsan karaan dhammaadka bishan aanu hadda biloawno ee febraayo sahayda nafaqaynta iyo weliba quudinta dheeriga ah iyo daaweynta nafaqa markaasi lagu badbaadinayo ama daawooyinka ayaa mar hore ka dhammaatay si guud waxaa lasoo sheegayaa in xaaladda halkaasi ka jirto ay aada u liidato maalmaha soo socdana ay sidoo kale gargaarka la gaarsiinayo dadka halkaasi ku nool ay gu-i karaan waa dalkaasi etoobiya iyadoo si gaara loo sheegayo arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale quudinta degdega ah ama emergency relief food waxaa leeyahay ayaa maalmaha soo socda lagu qasbanaan doonaa inay istaagaan ayaa leeyahay haddii xaaladdu ay wax iska bedelin waa shixnado saddex dhibic shan mitrig tan oo daawo ah ayaa waxaa leeyahay afar iyo labaatankii bishii january waxaa makeel geystay adeega hawada ee qaramada midoobay oo wakiil ka ah hay-adahan dawliga ahayn ee markaasi ee la howlgala ee halkaasi ka jira agabkan caafimaad ayaa loo isticmaali doonaa daryeelka caafimaad ee asaasiga ah iyo in lagu daaweeyo nafaqa xumada ba-an ee caruurta yaryar waxaana lagu qiyaasaya leeyahay in markaasi ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa saddex soddon iyo shan kun oo qof daawada halkaasi la geeyey afar iyo labaatankii bishan oyna markaasi gacan ka geysatay waa adeega hawada ee qaramada midoobay oo wakiil ka ahaa hay-adahan dawliga ama enjiyada loo yaqaana ee halkaasi ka howlgala dagaalka ka socda canfarta ayaa lagu soo waramayaa in sidoo kale uu sababay barakaca tobanaan kun oo qof dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey dagaalka ka socda halkaasi canfarta ayaa waxaa leeyahay waxa uu sababay barakaca tobanaan kun oo qof waa toddobaad gudahooda cunto hoy deg deg ah agabka cuntada aan ahayn biyaha iyo nadaafadda iyo sidoo kale helitaanka adeegyada caafimaadka ayaa lagu tilmaamay inay yihiin baahi deg deg ah oo loo qabo barakacayaasha cusub amaba in markaasi dadka iyagu soo barakacay la gaarsiiyo maalmaha soo socda waa in markaasi ay helaan cunto sidoo kale inay helaan hoy deg dega agabkaan cuntadahayn haddii aan lahayad waxyaabaha markaasi ee la xiranayo iyo sidoo kale waxyaabaha la isticmaalayo biyaha iyo nadaafadda sidoo kale inay helaan adeegyada caafimaadka ayaa waxaa la leeyahay lagama maarmaan ama muhiim u ah maalmaha soo socdana in halkaasi la geeyo waa gobolkaasi canfarta caawinaada ayaa sii kordhaysa ee meelaha la heli karo ee amxarada iyo weliba canfarta in ka badan shan boqol saddex iyo labaatan kun oo qof ayaa gobolka amxarada lagu gaarsiiyey gargaar cunto usbuucii lasoo dhaafay waa nus milyan ama in ka badan nus milyan ayaa la gaaray usbuucii lasoo dhaafay oo gobolkaasi canfarta halkaasi oo la sheegayo in dad aada u tira badan iyagu u baahnaayeen gargaarkaasi ilaa saddex dhibic laba milyan oo qof ayaa cunto la gaarsiiyey tan iyo dabaaqadii bishii tobanaad ee oktoobar gobolkaasi aanu ka hadlayno ee amxarada iyo anfarta maadaama asbuucii lasoo dhaafay in somalilan la gaarsiiyey balse waxay leeyihiin ama warbixinta oo ugu dambeysay ay qorayaan hay-adaha gargaarka iyo samafalka iyo sidoo kale qaramada midoobay in saddex dhibic laba milyan oo qof ay gaareen waa muddo afar bilood ah ama saddex bil iyo markaasi bar gudahooda ah ay ku gaareen ay sheegaysa canfarta ku dhowaad saddex boqol iyo siddeetan kun oo qof ayaa la gaarsiiyey ee leeyahay wareegtada cunto qaybinta ee socota sahaydana nafaqaynta ee daweynta ayaa sidoo kale loo qeybiyey meelo aada iyo aada u badan dabcan waa xogeegtii ugu dambeysay dhankaasi iyo etoobiya sidoo kale qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda aan dawliga ahayn waxaa leeyahay waa inay markaasi ku qasbanaan doonaan inay yareeyaan dib u dhigaan ama joojiyaan qaybinta muhiimka ah ee gargaarka oo ay ku jiraan cunto daawo iyo weliba waxqabadyada nafaqaynta ee gobolka tigrey waxay leeyihiin maalmaha soo socda waxaanu ku qasbanaan doonaa in ama aan yarayno ama joojinno qaybinta muhiimka ah ee arrimaha gargaarka tani waa sababtoo ah waxaan leeyahay gaadiidka sahayda ee markaasi gobolkaasi geliya ee tigrey iyada oo lasii marayo marinka samera abala iyo makeel waa saddexdaasi gobol iyadoo lasii marayo ayaa weli hakad ku jira ilaa afar iyo tobankii bishii decembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay maadaama wadooyinkii aynu mari lahayn ay hakad ku jiraan waa wadooyinka samara abala iyo weliba makeel qaramada midoobe waxay leeyihiin waxaa markaasi aan ku qasbanaan doonaa in ima aan joojinno amaba gebi ahaan aan joojino ama yarayno waa waxyaabihii halkaasi aanu gaarsiin jirnay maadaama wadooyinkii la mari lahaa ay xiran yihiin tan iyo bishii labiyo tobanaad afar iyo tobankeedii hagaag dagaalka ka socda abaala ee canfarta awgeed ayaa waxaa sidaasi loo leeyahay waxaa shidaal ah oo howlaha bini-aadanimada looma ogola inuu tigrey soo galo jidkan ilaa labadii bisha agoosto ee sanadkii hore uraduna sidoo kale ma awoodaan inay helaan shidaal ku filan oo gudaha gobolkaasi ah intii u dhexaysay lixdii iyo weliba labaiyo tobankii bishii janaayo ilaa toban kun iyo shan boqol oo qof ayaa tigrey ku helay gargaar cunto iyadoo loo marayo wareega cuntada ee hadda halkaasi ka socda ayaa leeyahay dabcan waa muddo lix maalmooda halkaasi dabcan waa muddo lix maalmood ahaa haddii aanu fiirino toban kun iyo shan boqol oo qof ayaa halkaasi loogu gargaaray in ka badan siddeed boqol oo kun oo qof waa in la caawiyo ayaa layidhi toddobaad kasta dabcan gobolkan tigrey dadka halkaasi jooga ama gargaarka u baahan aad iyo aad ay u tira badan yihiin intaasoo milyan ayaa lagu qiyaasayaa balse halkii toddobaad waa in siddeed boqol oo kun oo qof gargaarka la gaarsiiyo waa sida xogta ugu dambeysay ee hay-addani ay markaasi tibaaxayso dhegeyste sidoo kale tani waa heerkii ugu sooseeyaa leeyahay ee gargaarka cuntada tan iyo markii ay howlgalladu ballaareen ama la ballaariyey bishii maarso ee sanadkii hore wada howlgalayaasha ayaa sidoo kale sheegaya leeyahay in kaydka cuntada ee haray ay caawin karaan oo keliya siddeed iyo labaatan kun oo qof siddeed iyo labaatan kun oo qof oo keliya ay cuntada iminka kaydka ku haray ay caawin karaan waxaana la leeyahay cadadkan soo sheegin oo ahaa siddeed boqol oo kun dabcan waa tira aad iyo aad u badan ololaha talaalka jadeecada oo la bilaabay ayaa leeyahay toddobaadyo ka hor ee ugu horeeyey ee janaayo ayaa weli waxaa sii gaaraya in ka badan boqol afartan iyo shan kun oo caruur ah ilaa iyo hadda oo ka mid ah ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo u baahan si kastaba howlgalayaasha caafimaadka waxay soo wariyeenayaa leeyahay in ololuhu uu wajahayo caqabado halisa oo ay ku jiraan shidaal la-aan iyo weliba lacag la-aan ama lacag cadaan ah awoodda markaasi silsilada qabowga oo xadan iyo weliba yaraanta shaqaalaha daryeelka caafimaadka waxaa leeyahay weli waxaa halkaasi ka jira in ay dhaqdhaqaaqu uu yaraado dhanka kale waxaa sare loo qaadaya ayaa leeyahay gurmadka bani-aadanimo ee lagu fulinayo deegaanada la gaari waayey ama aanrahda la gaari kara ee gobolada amharada iyo anfarta amharada in ka badan shan boqol toddobaatan iyo sideed kun oo qof ayaa helay gargaar cunto asbuucii lasoo dhaafay in ka badan afartan kun ayaa helay hoy iyo agab aan cunto ahayn dadkii ku barakacay gudaha gobolkaasi amharada ayaa weli ku laabanaya deegaanadii ay ka yimaadeen iyadoo boqolaal kun oo qof lagu qiyaasay inay dib ugu laabteen qiimeynta soo laabashada iyo weliba xaalada baniaadanimo ee goobaha soola waa goobaha markaas lagu soo laabanaya amaba dadka iyagu loo qondeeyey ama loo asteeyey inay kusoo laabtaan ayaa halkaasi ka socda anfarta in ka badan afartan iyo toddoba kun oo qof ayaa helay gargaar cunto usbuucii lasoo dhaafay soddon kooxood oo caafimaadka iyo nafaqaynta markaasi gurmadka ayaa sii wada adeegyada nafaqaynta ee muhiimka ah ee bulshooyinka fogfog iyo weliba colaadaha ay saameeyeen ayay warbixintu sidoo kale tabaaxaysa dhegeystayaal waa dhankaasi iyo dalka etoobiya xaaladihii ugu dambeeyey warbixinadii ugu dambeeyey arrimaha halkaasi ka taagan colaadaha sidoo kale ee dadka iyagu u baahan gargaarka waa kuwa barakacay sidoo kale kuwa gudaha ku sugan kuwa hantidooda halkaasi ku burburtay ayaanu eegeynay dhegeystayaal goboladaasi kala ategareega amxarada iyo sidoo kale canfarta oo ka mid ah meelaha iyagu sida aadka ay halkaasi u saameeyeen colaadaha iyo weliba barakaca iyo deganaansha la-aanta halkaasi ka jirta iyadoon ognahay in dalkaasi waa bilooyinkii lasoo dhaafay ay ka jireen xaalado markaasi hubantilaan oo markaasi ka dhalatay ee dhanka iyo dagaalada sokeeya oo halkaasi ka socdaan dhegeystayaal waanu kusii socon doonaa qodobada kale iyo warbixinada kale ee ku saabsan ama miiska inoo saaran ee halkaasi iyo ku saabsan dhegeystayaal ee arrimaha qaxootiga iyo gargaarka iyo baniaadanimada inta aan markaasi yuusuf dib ugu laaban ama yuusuf aanu u gudbin waxaan soo qabanayaa dhankaas iyo waddanka burkina faso waxaa leeyahay marka laga soo tago deganaansha la-aanta siyaasadeed ee saameynayso dalka dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay burkina faso waxay sii wadi doontaa leeyahay inay wajahdo ama sii ahaan doontaa mid wajahdo dhibaatooyin dhinacyo badan leh sanadkan labada kun labaiyo labaatanka ku dhowaad shan meelood meel dadka ayaa u baahan gargaar bani aadamnimo tobankiiba lix ka mid ah dadka gudaha ku barakacay ee ku nool bartamaha gobolka sahel waxay ku sugan yihiin ayaa layidhi burkina faso siddeetan iyo saddex boqolkiibana dadka iyagu barakacay waxaa sabab u ah weerarada iyo weliba hanjabaadaha kooxaha hubaysan ee aan dowliga ahayn dabcan waa xogogtii ugu dambeysay dalkaasi burkina faso amni xumada ayaa ah mid baahsan iyadoo tirada lasoo sheegay ee shilaalka amnigu ay kor uga kacday laba boqol iyo kow iyo toban waa sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii oo iminka gaareen kun waa sanadkii aan soo dhaafnay labadii kun kob iyo labaatankii waa koror aad iyo aad u badan dabcan helitaanka adeegyada baniaadanimada waxaa curyaamiyey iyaalyaha amni darada halkaasi ka jirta colaada ayaa uga sii dartay dadka markaasi inay u nuglaadaan inaad sidoo kale daba dheeraadaan abaaraha iyo daadadka kuwaasoo ay heliso saameynta covid nneteen laba dhibic sagaal milyan oo qof markaasi ka dhigeen kuwa iyagu gargaar u baahan waa sanadkii labadii kun kob iyo labaatankii bisha agosto ayaa warbixintaasi xogtii ugu dambeysay ahayd in laba dhibic sagaal milyan ay markaasi u baahnaayeen saadaashan labada kun labayo labaatanka waxay muujinaysaa in xaaladdu ay markaasi waxay u badan tahay leeyahay inay kasii darto ama kasii dari karto sanadkani maalgelinta bani-aadanimada ama hay-adaha iyagu markaasi ka shaqeeya arrimahan ayaa kor u kacday saddex laab tirada dadka la gaarayna gargaarka ayaa kordhay waxaa leeyahay boqol iyo labaatan boqolkiiba tan iyo sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii dabcan waa tiro saddex jibaar ah iyagoo markaasi dadka u baahday arrimaha gargaarka aad iyo aad u kordhinaya leeyahay laakiin maalgelintii weliba gaaritaanka ayaa weli hoos u dhacaya marka loo eego baahiyaha ayaa leeyahay sanadkii labadii kun kob iyo labaatankii waxaa la codsaday amaba hay-adahaasi ay codsadeen lix boqol iyo toddoba milyan oo doolar oo loogu talagalay qorshaha ka jawaabista arrimahaasi kaasi oo la maalgeliyo oo keliya boqolkiiba afartan iyo labo waxaana markaasi ogsoonahay in sanadkii hore dalkaasi sidoo kale weerarkii ugu badnaa ama ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo lixdan qof ka dhacay waqooyiga dalkaasi kaas oo saddex maalmood oo barodiiqa xitaasi dalka laga qabtay waana kii ugu badnaa ay dad hal maalina ku dhintaan dalka burkina faso oo dhaca galbeedka africa ayaa waxaa sidoo kale ku sugan sidaan ogsoonnahay ciidamada shisheeye oo iyagu halkaasi ka wada howlgallo lagula dagaalamayo cadowga halkaasi ka jira waxaa wogtii ugu dambeysay sidoo kale arrimaha gargaarka iyo bani aadanimada ee halkaasi laga soo sheegayo dalka burkina faso iminka aan dib ugu laabano dhankaasi yuusuf haddii aan ogno qodobada kale ee miiska inoo saaran
waa hagaag dhegeysan idaacadda star f m ayaa weli dhegeysaneysaan dhegeystayaal balhayada hay-adaha kala duwan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m t hay-adda markaas u n ocha iyo sidoo kale hay-adda beeraha ee faw hay-adda markaasi caafimaadka w h o hay-adda caruurta unisef iyo hay-adaha waxyaalaha markaasi kala duwan ee soo qoraan markaasi dhegeystayaal dhegeystayaasha la wadana iyo saaka warbixin aada maqli doontaan warbixinta qaramada midoobey ee soo saartay hay-adda socdaalka adduunka laakiin marka hore aan ku hor- aan ku hormara dhegeystayaal hay-adda beeraha adduunka ee faw oo saaka warbixin soo saartay kagana hadleyso Eh, dabcan waa is- waa bishii aynu soo dhaafnay warbixin ay lasoo saaray oo markaas iminkan ah, sidoo kale la doonaya in lasii xoojiyo haddaba maxay tahay waxaa markaasi la doonaya in leeyahay iminkan in la helo sugnaanta cunno markaasi eh, la helo oo dhammaystiran dhegeystayaal waxaana warbixinta ay soo baxday bishii aynu soo dhaafnay eh, janaayo afarteeda dhegeystayaal xaqa ayaa markaas iminka waxaa leeyahay hay-adda qaramada midoobe faaw waxay rabtaa inay sii xoojiso ilaa iyo dhammaadka sanadkan labada kun laba iyo labaatanka xaq in la helo cunno ku filan waxay markaas eh, sabab ku tahay ama qasab ku tahay in hubin in qof waliba oo ka- ama qof kasta inuu helo maalin kasta cunno nafaqa leh kuna filan ammaan ah oo markaasi la awoodi karo tani waa xuquuq bini aadam ma aha mudnaan ayay leedahay hay-adda qaramada midoobe qeybta markaas cunnada adduunka ee faw waxay leedahay tani waa xuquuq bini'aadanimo ma aha mid mudnaan la siinayo tani waxay leedaysaa human right not a privilege ha ka fiirso xuulashadan dabeec- dabcan dabeecashado markaasi muujinayso in go-aanka muddada markaas dheer ee faw ay ku howlaneed kuna jirtay sidii horumarin markaas isku dhaf ah loo heli lahaa helitaanka ilaah iyo weliba adeegyada markaasi dhaqandhaqaale ee lagu kobcin karo dhaqaalaha iyo sidoo kale wax kusoo saarka dhanka beeraha iyo sidoo kale cunno filan oo markaas hufnaan oo sidoo kale amni ah sida ay markaas ku sheegtay warbixinteedna sinaanta jinsiyada markaas maalgeshiga ee mas-uulka ay ka saaran tahay qeybaha markaas kala duwan sida beeraha shaqo hufnaan ilaalinta bulshada luminta cuntada iyo weliba qashinka markaasi in ay la kala saaro taasoo markaasi sheegtay inaysan ku ahaan doonin ama ahaan doonin mid markaasi sii waari doonto mise sii jiri doonto dhegeystayaal waxay sidoo kale hay-adda qaramada midoobe adduunka u sheegaysa una cadeynaysa in markaasi la tixgeliyo sidoo kalena mudnaanta koowaad la siiyo dadka mu- een, xuquuqda leh oo bini aadamka ah oo sidoo kale markaasi aan loogu wax egdegin iyadoo wax loogu qabanayo laakiin qof waliba ay kaalin ka saaran tahay waxaa dabcan ay toos u- ula hadlaysaa dadka markaasi kala duwan oo ay la hadlay oo dad dabcan waxay la- waxay la hadlaysaa hay-adda qaramada midoobe wadamada markaasi burwaaqa sooranka oo sidoo kale taageerada bixiyo waxaana hay-adda markaasi faw hoosmaanaysa hay-adda qaramada midoobe ee qarama- waa jumciyadda qaramada midoobe u n tilmaamaha markaasi eh, isku dhafka ay soo saareyso wax ka qabashada isbedelka iyo weliba taageerida xaqiijinta horumarka ayaa markaasi sheegaysa in xaq loo leeyahay in la helo cunto markaasi ku filan marka la eego xaaladaha sugnaanta cuntada qoran ee dunida markaasi ka taagan baahida kala duwanna markaasi uu helayaan hay-adda qaramada midoobey faw waxay markaasi sheegaysaa waa qeybta markaasi barnaamijka ee faw ee beeraha waxay markaasi sheegaysaa in ay sidoo kale dooneyso in markaasi loo tabco sidoo kale loo helo dadka qaxootiyada dunida markaasi kula ku kala firdhay ama sidoo kale ku kala sugan inay helaan cunno markaasi kasoo go- beera oo sidoo kale tayadooda ay he- heer sare ka gaarsiisan tahay xuquuqda tilmaamaha cunnada waxay markaasi bixiyaan xaqiijinta wax ku- wax walba ku- wax- wax walba wax walba wax ku tar ah, wax ku ool ah oo markaasi ku saabsan sidii markaasi loo tixgelin kara ama loo hirgelin kara xaqa loo leeyahay cunno markaasi ku filan dhinacyada badan oo dhanka barnaamijyada kala duwan oo looga soo saaro si loo helo miro markaasi wax ku tar ah oo ay qof waliba markaas uu guran karo ay ku salaysan xuquuqda qofka uu leeyahay bini'aadamka uu helo cunno dhammaystiran waxay taageeraysaa guddiga badbaadada cunnada ee adduunka ah ee kuwa loo yaqaano c f s waxayna ansixisay golaha eh, faw labada kun iyo afartii in markaasi dadka qaxootiyada dadka markaasi barakacyaasha iyo dadka markaasi eh, gaabadka wadamada ka jira ee horumarka aansan ka ay ka jirin in ay markaasi helaan cunno dhammaystiran dabcan waa dadka wadamadooda burwaaqa aada ahayn ama dabaqyada hoose ku jiraan shan iyo toban sano oo la- la fulinayo xuquuqda tilmaamaha cuntada tilmaaman waa cun- waa cuntada tilmaaman dhegeysa waxay muujinaysaa in dadaal waa dabcan dadaallo xoogan ay ku jiraan sidii wadamada ururada iyo weliba kooxaha markaas eh, qaabilsan qaadista tillaabooyinka sharci dejinta dejinta si- siyaasadda iyo weliba istiraatiijiyada cunnada iyo weliba dejinta hay-adaha iyo weliba hay-adaha markaas eh, eh, isla xisaatamka accountabilityda iyo weliba inay u ixtiraamaan qaadinta ilaalinta una buuxiyaan xuquuqda aadanaha in markaas la helo cunno dhammaystiran waxay markaasi shantii iyo toban sano oo ay sheegeen in ay tan iyo labadii kun iyo afartii ay soo bilaabo ilaa iyo sanadka labadii kun iyo laba iyo labaatanka sheegayaan in isbeddel xoogan ay doonayaan inay helaan oo markaasi ku saabsan in la helo cunno dhammaystiran oo markaas isla kaashanaya hay-adda qaramada midoobe cunnada adduunka w f b oo helaan dadka markaasi qaabka istiraatiijiyadeed waa qaabka istiraatiijiyadeed loo ma- loo marayo oo sidoo kale loo heli karo inay cunno dhammaystiran oo badqabkeeda heer sare ka gaarsiisana la helo waxay markaasi sheegaysaa in fulinta xuquuqda tilmaamaha cunada ee tilmaaman ay muujinayso sida horean aan soo jirn dhegeysta dadaalka wadamada markaasi reer galbeedka ama sidoo kale wadamada markaasi bixiya hanaanka taageerida cunada ururada iyo weliba kooxaha qaadi- dabcan qaadista tilaabooyinka sharci dejinta dejinta siyaasada istiraatiijiyada iyo weliba qaybta hanaanka hufnaanta cunada lagu heli lahaa iyo weliba dejinta hay-adaha hay-adaha markaas is- isla xisaabtanka iyo sidoo kale ixtiraamka in la helo cuno markaasi xuquuqdooda dhammaystiran ururada markaasi waxay sheegaysaa inay xaq u leeyihiin inay helaan cunno ku filan saameynta xadgudubka faraha badanna looga gudbo ee ku aadan xun- cunnada waxay dabcan cunnada xadgudubka kaga hadlaysaa oo sidoo kale kaga faalloonaysaa dhibaatada saameynta xoogan ee kamar walba kaga hadasho hay-adda faw ee ku aadan beeraha inaysan markaasi kasoo ge-in miro markaasi tayaysan sidoo kalena ayn awoodooda ay aada u hooseyso weliba kuwa markaasi dhanka qaaradda afrika ay marka kaga hadlayso waxay markaasi sheegaysaa in baahida markaasi qaxootida dunida markaasi kulan ayinka leeyihiin aad sidoo kale aada u tiro badan tahay markaa fiiriso dhegayso qaramada midoobay qeybta markaasi cunnada adduunka ay kaga hadlayso diiradana kuga saarayso waa qeybta markaasi qaxootida sida qaaradda qaaradda afrika wadanka yemen waxaa markaasi u baahan dad gaaraya ilaa iyo laba dhibic afar milyan oo cunno ah ay markaasi gargaar u baahan halka etoobiya sidoo kale u baahanta tiro aada u bada- u- u tiro badan laguna tilmaamay inay u baahan tahay saddex dhibic shan milyan oo dad ah Ha- waa qaybta markaasi waqooyiga markii loo firay dhegeystayaal ee tigree sida hayda qaramada midoobey ee faw ay ku sheegayso halka sidoo kale wadanka soomaaliya u baahan tahay dad gaaraya lix dhibic laba milyan oo caruur hooyooyin iyo dad waayeel isku jiraan u baahan yihiin nafaqo iyo weliba cunno dhammaystiran isla wadanka kenya tiro aada u badan ayaa u baahan ee weliba qa- qaxootida ka kumay sidoo kale dhanaab ay ku jiraan faw waxay markaasi doonaysaa inay markaasi la helo cunno dhammaystiran d- dabayaaqada sanadkan taasoo markaasi ku sheegeen in loo madalsan yahay shir ay doonaya qaramada midoobe ay qabtaan geneva oo kaga hadlayaan kagana arinsanayaan geedi socodka isbedelka sidii markaasi looga dhabeyn lahaa loona heli lahaa cunno dhammaystiran ee dadka qaxootiyada iyo helaan iyo dadka barakacayaasha iyo wadamada markaasi dabaqyada hoose ku jiraan oo sidoo kale aan qaybta markaasi povertyga ay ka- ay ka jirta dhegeystayaal waxay markaasi shee- ay sheegaysaa in hanaanka ay ku hagi doonaan sharciga ee weliba u degsan qaybta faw ay ku heli karaan dhammaan qof waliba cunno dhammaystiran iyo weliba cunno badkeeda qabto dhegeystayaal faw waxay markaasi sheegaysaa in ay loo baahan yahay cunno sugnan waa cunno sugan dhegeystayaal waa sida horaan markaasi warbixinteeda ay ku sheegtay xaqna ay u leeyihiin qof waliba waxay markaasi ku sheegtay haldhig- hal- waa haldhig ama anlana ee ama underline ee kaga dhigtay inay ku sheegtay inay tahay qof waliba xuquuq inuu leeyahay inuu cunno helo ma aha mid mudnaan la siinayo qof waliba sida ay ku sheegaysa hayadda qaramadii midoobe qeybteeda dhegeystayaal ee beeraha ee faw warkii ayaa maqli doontaan dhegeystayaal ee sagaalkii subaxnimo waa xamdi guray kadib aan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal arrimahaas ayaan sii ambaqaadi doonaa iyo weliba sidii markaasi cunnada iyo weliba qaabka markaasi laskaga kaashan karo in markaasi beero fara badan la- la abuuro iyo weliba wanaan- wa- waa- waa- waa hanaanka wadada markaasi loo mari karo sidoo kalena baahida dunida faraha badan ka jirto dhegeystayaal dunida imisaa u baahan dhegeystayaal gargaar guud ahaan caalamka
isku soo noqod wanaagsan mar kale dhegeystayaal ee waxaad soo dhegeysateen warkii saacadda iminkaan dib ugu soo laabano barnaamijka hoggaanka arrimaha qaxootiga gargaarka iyo bani aadanimada qeybii ugu horeya barnaamijka ama qeybtii koowaad ayaa sidoo kale soo dhageysteen warbixino kala duwan waan uga hadleynay xaaladihii ugu dambeeyey arrimaha qaxootiga ee si guud ayaanu ugu eeginay gobolka soomaaliya iyo weliba caalamkaba iyo waxyaabihii ugu dambeeyey arrimaha bani aadanimada iyo gargaarka iyadoo aanu sheegnay in sanadkan labada kun labaiy labaatanka uu noqonayo ama uu yahay sanadka ay markaasi hay-adahani sheegeen waa sanadka ugu dadka ugu badan dunida ay markaas u baahan yihiin dad in loo gargaaro ama gargaar bani aadanimo iyadoo aanu ku sheegnay in tirdaasi ay dhan tahay ilaa laba boqol toddobaatan iyo afar milyan oo qof guud ahaan dunida oo sanadkani la sheegayo in ay yihiin kuwa u baahan gacan labaad markaama loo gargaaro dhankaasi iyo aanu aadno suuriya dhegeystayaal ee waxaa leeyahay martin griffith oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani aadanimada ayaa golaha ammaanka uga warbixiyey xaaladda suuriya mr griff waxa uu tilmaamay in xitaa ugu yaraan oo dhankaasi gargaarka ilaalinta rayidka iyo weliba helitaanka adeega bulshada ee asaasiga aan la siinin dadka u baahan wuxuuna yidhi guuldarrada sanad walba ma noqon kartaa xeeladeena waxa uu leeyahay in xitaa ugu yaraan waa helitaanka adeega bulshada ee asaasiga ah aan la siinin dadka u baahan waa dhanka iyo ilaalinta rayidka sidoo kale gargaarka dadka u baahan ma helaan dalka suuriya colaada ayaa weli markaasi galaaftay nolosha dad rayid ah waxayna saameyn ku yeelatay kaabayaasha dhaqaalaha rayidka sidoo kale waxaa la sheegaya in halkaasi ay ka jiraan dabaylaha jilaalka oo aan markaasi caadi ahayn oo toddobaadkii horeba xaaladda uga sii daray gaar ahaan dadka barakacay oo iyagu aan ognahay in meelaha banaanka ama dibadda ay ku nool yihiin oo teendhooyin ay halkaasi kula hoos jiraan balse waxaa leeyahay dabeelaha halkaasi ka jira iyo qabowga ayaa sababay sidoo kale xaaladda in ay kasii darto dadka degan xerooyinka ayaa gubaya leeyahay qashinka si ay markaasi u dareemaan kuleel oo qabowga isaga bi'iyaan dabcan qow aada u badan ayaa halkaasi sidoo kale laga soo sheegaya waa suuriya dadka iyagu banaanka jooga ee barakacay ee teendhooyinka ku hoos jira waxaa leeyahay waxay gubayaan qashinka banaanka yaala si ay uga soo helaan kuleelka ama qawowga iskaga bi'iyaan waa sidaasii yidhi mr griffis oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani-aadanimada waxaana la sheegay in sidoo kale hal cunug uu dhintay markii uu baraf ku soo dumay teendhada haddana maalgelinta hadda ayay jawaabta bini-aadanimada waxa ay u ogolaatay aliyadii keliya in la caawiyo kala bar in ka badan afar milyan oo qof oo ku nool suuriya oo dhan kuwaasi u baahan ilaalin iyo weliba aas-aaska arrimahaasi iyo badbaadada iyo baniaadamada madaxa baniaadanimada ayaa sidoo kale waxaa walaacuu ka muujiyey dhibaatooyinka dhaqaale ee sii xumaanaya taas oo ka dhigaysa cuntada sii kordhaysa mid aan la awoodi karin dabcan baahiyaha ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa iyo dadka iyagu u baahan gargaarka waxaan leeyahay dhaqaale xumada halkaasi ka jirta ayaa balaac laga muujinayaa wuxuuna ku baaqaya in la qaado tallaabo lagu dhimayo markaasi ku tiirsanaanta cuntada gargaarka dabcan arrintaasi waa ah in dhaqaalaha la kubciyo dhaqaalaha dhankaasi iyo waddanka suuriya oo meesha laga saaro ku tiirsanaanta arrimahaasi gargaarka iyo bani aadanimada oo keliya madaxa arrimaha bani aadanimada ee sidoo kale walaa waxa uu ka muujinayaa waa dhibaatada dhaqaale ee halkaasi ka jirta qorshe lix bilood oo markaasi lagu gaarsiinayo dadka u baahan waqooyiga galbeed ee suuriya iyadoo la gaarsiinayo waa dhanka khadka tooska ayaa socda laakiin tani ma bedeli karto ayaa leeyahay baaxadda howlgalka ballaaran ee xuduudaha halkaasi ka jira si loo hubiyo in dhammaan dadka suuriya ku nool ay helaan cunto dawo iyo weliba adeegyada asaasiga lagana ilaaliyo waxyeelada ururada gargaarka waxay u baahan yihiin aliyiri helitaan dheeriah maalgelin iyo weliba kor u qaadista deg dega ah ee barnaamijyada soo kabashadii hore dabcan warbixintan iminka aanu eegeyno waxay kasoo baxaysaa dhankaasi iyo qaramada midoobay waxaana soo saaraya waa martin grivis oo ah ku-xigeenka xogyaha guud ee qaramada midoobay waxauu leeyahay waa inaan hubinno marka hore in halkaasi amaba guud ahaan dalka suuriya dadka ku nool ay noqdaan kuwa iyagu isku filan iyagu iskaafiya helo cunno dawo sidoo kale adeegyada asaasiga basic needs waxaa leeyahay heli kara lagana ilaaliyo waxyeelada kasoo gaaraya waa dhibaatada halkaasi ka jirta waxaana loo baahan yahay ururada gargaarku inay helaan maalgelin dheeri ah si arrintaasi u dhaqan gasho qaramada midoobay iyo weliba kuwa la howlgala ama la howlgalayaasheeda ayaa ka jawaabaya saameynta duufaanada jilaalka ruuc milyan qof oo barakacay iyo boqolaal goobood oo markaasi lagu talagalay dadka iyagu barakacay waa dabcan laba boqol toddobiyo labaatan goobood ayaa markaasi waxay saamaysay waqooyi galbeed ee suuriya iyadoo cimilo xumo daran ay sii socoto inay sii kordhiso baahiyaha baniaadanimo ee jira ilaa iyo hadda kun iyo lix boqol oo teendhooyin ah ayaa waxyeeloobay ama waxyeelo gaaray ama burburay amaba barafka halkaasi ka da-aya uu saameyn ku yeelay daadadka iyo dabaylaha ayaa meesha ka marnayn sidoo kale marka la eego waa deg dega dhibaatada mudnaanta hadda jirta ayaa ah in wadooyinka furnaadaan in wadooyinka markaas ay furnaadaan waa muhiim ayaa leeyahay guryaha ay dhibaatadu saamayso oo loo raraa meelo nabdoon bixinta agabka kulalaynta iyo cuntada iyo beddelka tendhooyinka burburay ayaa si deg deg ah loogu baahan yahay siday sheegayso qaramada midoobay wadahowlgalayaasha arrimaha bani-aadamada ayaa hadda toban kun oo qoys ku beegsanaya hoy gargaar lacageed iyo gargaar kala duwan ama gargaar noocyo kala duwan leh baraf xoogan oo da-ay ayaa sababay hakad ku yimi howlihii isu gudbinta xuduudaha ayaa leeyahay xarunta qaramada midoobay ee loo yaqaana transripet hab ee u dhow isgoyska hab al hawa ee xuduudda suuriya iyo turkiga ayaa dib u habeyn ku sameynaysa ee leeyahay shixnadaha iyo hubinta in markaasi alaabada gargaarka la gaarsiiyo bulshooyinka ku nool halkaasi amaba gobolka aanu soo sheegino dhegeystayaal dabcan dalkani haddii aanu eegno suuriya waxaanu ognahay in halkaasi dadka in ka badan waa in ka badan saddex kun iyo toddoba boqol sanadkii hore ee tegay halkaasi ay ku dhinteen in ka badan saddex kun iyo toddoba boqol oo qof ay ku nafwaayeen dalkaasi suuriya waan ognahay in sanadihii lasoo dhaafay ay halkaasi ka jireen colaado sidoo kale waxaa la qiyaasaya in ugu yaraan saddex boqol iyo konton kun oo qof ay halkaasi ku dhinteen dagaaladii ka jiray tobanaankii sano ama tobankii sano haddii aan dhaho ee lasoo dhaafay halka sidoo kale malaayiin kale ay ku barakaceen ayaa warbixinadii ugu dambeeyey ee hay-adaha qaramada midoobay ay tibaaxaysaa dabcan iyo halka ay ka jiraan waxaa leeyahay sidoo kale ma warbixintu ay sheegaysaa in waa lix iyo labaatan kun toddoba boqol iyo toddoba iyo labaatan ay ka mid yihiin dadkaasi haween ayaa leeyahay sidoo kale toddoba iyo labaatan kun boqol lix iyo labaatanna ay yihiin dad iyagu caruur ah ama da-yar sidaa ay sheegayaan warbixinadii ugu dambeeyey waa dadka iyagu halkaasi kasoo gaaray amaba kasoo iyagu markaasi ku dhintay ama wax ku waxyeeloobay colaadaha dimashik afartan iyo toddoba kun afar boqol sideetan iyo saddex homos afartan kun sagaal boqol sideetan iyo lix idlib saddex iyo soddon kun laba boqol kow iyo toddobaatan gobolka hama sidoo kale kow iyo soddon kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex ayay gaarayaan dadku sidoo kale tartas kow iyo saddex kun saddex boqol lixdan iyo sagaal waa dadka sidoo kale iyaguna halkaasi ama casualtiska loo yaqaano dadka ku dhintay goboladaasi kala duwan aanu soo sheegnay waa dagaalada halkaasi ka socda ee suuriya oo aanu markaasi warbixintu sheegayso in gobolkaasi dimashq ama damascus loo yaqaano ay dadka ugu badan halkaasi dhimashadu kasoo gaartay afartan iyo toddoba kun ayna warbixintu sheegaysaa sidoo kale homs afartan kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo lix kun dabcan waa qiyaastii kow iyo afartan kun ku dhowaad idlibna waa saddex iyo soddon kun laba boqol kow iyo toddobaatan hama kow iyo saddex kow iyo soddon kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex halka gobolka tartas sidoo kale gaarayso dhimashada kow iyo soddon kun saddex boqol lixdan iyo sagaal dabcan waa warbixinadii ugu dambeeyey ee warbixintan lasoo saaray dabeeqadii sanadkii aanu kasoo gudubnay iyadoo aan ognahay xaaladihii ugu dambeeyey ee halkaasi ka taagan waa gobolkaasi suuriya iyo in markaasi dadka dhimashadu ay sarah u kacayso dhagaasi iyo yuusuf ayaanu goordhow eegi doonaa dhegeystayaal iyo sidoo kale arrimaha gargaarka iyo bani-aadanimada iyo sidoo kale qaxootiga dhanka iyo soomaaliya ayaanu eegi doonaa iyo sidoo kale warbixinadii ugu dambeeyey taladooyinkii ugu dambeeyey tirakoobkii hay-aduhu ay sameeyeen iyo dadka iyagu u baahan gargaarka in loo gargaaro bani-aadanimada iyo sidoo kale waa dhankaasi iyo wax ka qabashada xaaladaha abaaraha ee ugu dambeeyey ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal
waa tahay idaacadda saar fm ay weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhegeystayaal iyadoo saaka hay-adda qaramada midoobay war warbixin ay soo saartay kaga hadlaysa dhanka beeraha waa faw waxay sheegtay in markaasi si toos ah ay ula hadlayso oo sidoo kale ay sheegayaan dadka qaxootiyada iyo weliba dadka baarakacayaasha iyo wadamada markaasi dabaqyada hoose ku jira u baahan gargaar dhanka cunnada waxay markaasi sheegaysaa saaka inay leedahay waa xuquuq bini aadam ma aha mid markaasi mudanaan la siinayo dhegeystayaal waa mid xaquuq ay leeyihiin muscabow arrintaasi hay-adda qaramada midoobey sheegtay faw hay-adda beeraha iyadoo hay-adda qaramada midoobey muscab ay sheegtay in ay markaasi sanadii labada kun koob iyo labaatanki sanadii labada kun laba iyo labaatanki la doonayay hay-adda qaramada midoobey sidii markaasi qaabka istiraatiijiga ay ku doonayaan inay meesha kaga saaraan kana cibtiraan waa vision twenty twenty waa vision twenty thirty in markaasi la helo zero hanga waa zero hanga by twenty thirty laakiin waxayada qaramada midoobey halkan ay markaasi sheegaysaa in intuu dhexaysay labadi kun iyo kob iyo labaatankii labadi kun iyo labaatankii ilaa iyo todoba boqol iyo waa todoba boqol iyo labaatan milyan iyo sidoo kale sideed boqol iyo kob iyo toban milyan oo qof ah ay markaasi ay wajahayeen xaalad markaasi aada u cakiran xaalad markaasi aada markaasi murugo u leh ee dunida oo dhan waxaana midda markaasi keenaysa in hay-adda qaramada midoobey qaybta ah u qaabilsan ee faw ee beeraha ee sheegaysa in arrintan lasoo gabagabeeyo sidoo kalena xal markaasi kama dambeyn ah markaasi laga helo waxay markaasi hay-adda qaramada midoobey faw ay sheegaysaa sidii warbixin dhamaystiran loo heli lahaa oo markaasi tirada markaasi dadka baahida qabo sidoo kalena xal loogu heli lahaa loogana gudbi lahaa baahiyada kala duwan waxaa markaasi hay-adda qaramada midoobey sidoo kale muscab ay sii raacisay in markaasi haddana aysan helin cunno markaasi awoodooda ku affordable ah ama qiimo markaasi aan wanaag qiimo dabcan waa kuwa markaas aysan awoodi karin oo sidoo kalena ay tayo aysan lahayn dhanka caafimaadka iyo sidoo kale dhanka nafaqada sida ay ku sheegaysa hay-adda qaramada midoobey haddaba warbixin ay soo saartay project ay markaasi kaga diyaarisay warbixinadii u dambeysay labadi kun koob iyo labaatanki labadi kun labaatanki labadi kun sagaal iyo tobankii warbixintaas waxaa lagu sheegay in todoba boqol lixdan iyo sideed milyan oo qof boqol iyo koob iyo toban milyan waxaa markaasi ay sheegayaan inay aada ila ildaran yihiin sidoo kalena dareemayaan xaalad markaasi aada noloshooda ay sidoo kale aysan kaga soo kabsan karin dhegeystayaal waxay ahayd qaramada midoobey in ay sheegtay sidoo kale dad aada u tiro badan ay ku geeriyoodeen una dhinteen gaajo macluul taasoo ay sheegtay in mar kale aysan rabin in ay markaas u dhigtaan iyadoo sanadkan ay sheegayso inuu bilow yahay sidoo kalena ay sheegayso in ay qiil aysan u raadin karin ama sidoo kale loogu heli karin haddii aan waxba markaas loo qabin karin dadka shacabka dadka haddii aan markaas loo qabin karin dadka gargaarka u baahan dadka baahiyada gaarka qabo dadka baahiyada markaas wadamada markaasi colaadaha ka taagan wadamada markaasi dad fara badan kaga soo barakaceen weliba dadka qaxootiyada kuwa wadamada ku barakaceen iyo sidoo kale wadamada dabaqyada hoose ku jira oo aan awoodi karin in dadkooda markaasi ay quud gaarsiiyaan waxay sheegaysaa in ay consideration sinamse ay diirada saarayaan ama kaga hadlayaan ay sare u ka qaadista wax kabedelka iyo weliba in markaasi loo helo awood dhammaystiran oo dadka markaasi lagu caminayo dhegeystayaal hay-adda qaramada midoob faw iyo weliba hay-adda markaasi cunada adduunka ee w f b waxay markaasi sheegeen in ay markaasi qaylidhaantooda sanadkan ay marka hore sii gudbiyeen sanadkii sii dhammaanaya labada kun iyo koob iyo labaatankii sheegana in markaasi dunida markaas u kala xayiray dhibaato ku keenan cudurka safmarka covid sagaal iyo toban kuna sheegeen in dad aada u tiro badan ay u geeriyodeen ma u dhinteen laakiin taasi ay markaasi ugu cuskanayeen ma qiil oga dhiganayeen wadamadii markaasi horaan diiqida bixin jireen dhegeystayaal waxaa iminkan ugu daran dhegeystayaal sida markaasi horaan ay sheegeen according to the sida laga soo xigtay dhegeystayaal qeybta markaasi gargaarka iyo sidoo kale cunada u qaabilsan dhinacyada kala duwan ee beeraha iyo weliba nafaqada iyo sidoo kale hay-adda cunada adduunka w f b kagana hadleen kagana sheegeen inay suurtagal u tahay sidoo kalena looga baahan yahay sidii xal loogu heli lahaa looguna keeni lahaa dhegeystayaal in ay beeraha noqdaan kuwa markaas isku filan waxaa sidoo kale kasoo saari kara loogana heli kara cunto markaas qiimaysan oo qiimo ku leh dhammaan weliba nafaqadeeda dhegeystayaal wadato dhegeystayaal haddaba iyadoo markaas qaramada midoobey ka hadlayso in xaq qof waliba uu ku leeyahay kuna heli karo ee ku saabsan taynta iyo weliba hubnaanta in qof kasta oo markaas heli karo maalin kasta cunno nafaqa leh kuna filan ammaan weliba waa weliba cunno ammaan ah oo markaas la awoodi karo qof waliba uu awoodi karo waxaa loo awoodi loola jeeda dhegeystayaal sufficient affordable ayaa loola jeedaa dhegeystayaal taasoo ku sheegtay in aysan marnaba gorgorta lagula geli karin oo qof waliba ay kaalin weyn ay ka qadan karto hay-adaha qaramada midoobey weliba hay-adda jumciyadda qurumaha ka dhexeyso ee u n ta dhegeystayaal waxaana hay-adda markaas ay doonayaan in weerar halmale iskula qadaan sida cunada w f b iyo sidoo kale hay-adda beeraha ee faw waxaana ay sheegaysaan inay tani xaq u leeyihiin ama qof waliba xoq biniaadana xaq uu leeyahay in sidoo kale laga rabo in uu cunno uu helo dhegeystayaal oo dhammaystiran oona hufan dhegeystayaal waxay sidoo kale sheegtay hadalka markaas culeyskiisa wataa dhegeystayaal waxay leeyihiin tani waa xuquuq markaasi qofka biniaadanka u wata ama uu leeyahay ma aha mid markaas mudnaanta la siinayo oo wuxuu leeyahy markaasi xulashada markaas qofka dabeecadaha dabcan waa qofka markaas dabeecadiisa u heli karo in cunno dhammaystiran uu helo cunno markaasi tayanteeda wanaagsan cunno markaas qof waliba uu xamili karo sidoo kale qiimaha iyo sare u kaca markaas aan loo ogolayn qofka qiimaha uu rabo inuu wax kusoo iibsado cunadiisa waa dabcan cunada markaas ku sheegayso in helitaanka ilaha iyo weliba adeegyada markaas dhaqan dhaqaale iyo weliba dabiiciga ah oo qof qofka sinaanta uu siin karo inuu awoodi karo cunada inuu soo iibsado maalgashiga mas-uulka qofka ka saaran weliba ka ah sida beeraha qofka markaas shaqadiisa hufan qabsanayo ilaalinta bulshada luminta cunada markaas iyo weliba qashinka in markaas loo kala saaro ayay markaas ku sheegaysaa dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobey w f b waxaa eeday sheegtay in ay tahay mid markaasi aada ugu durugsan tahay sidoo kalena kala fog yihiin in sanadaha markaasi soo socday weliba fishonka ama waqtiga higsiga dheer ay qabsadeen ee markaasi la doonayo in lagu jaangooyo laguna cirib tiro gaajada dunida markaasi ka taalo ee twenty dati dhegeystayaal haddaba sidee markaasi dunida markaas looga cirib tiri doonaa ma sidoo kale gobolada sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso weliba qaaradda afrika ay usii baranta ay usii badan tahay inay markaasi haysato nafaqa darro iyo weliba cuno markaas yari iyo gaajo qaar markaas ay ku sheegayso sida sanadihii ugu dambeysay warbixin laga soo saaray dhegeystayaal faw iyo weliba hay-adda qaramada midoobey ee cunada adduunka w f b waxay isla eegeen isla fiiriyeen isla eegeen sidoo kale kusoo saareen waxyaalaha xalka markaas waara loogu heli karo sidii dabcan solutionka ama xalkaba markaas loogu heli karo sidii loogu jaangoon lahaa loona ciribtiri lahaa baahida markaas qaaradda afrika ka jirta dhegeystayaal wadamada markaasi sida yemen sida wadanka soomaaliya sida wadanka markaas ethoobiya sidoo kale wadamada aada u tiro badan ee qaaradda afrika ayaa la sheegayaa in ay markaasi la idiryiin xitaa sida wadanka kenya ay ku jirto wadamada markaa ee u baahan gargaar dhegeystayaal dhanka beer dhanka beeraha iyo sidoo kale dhanka xunada adduunka w f b waxa ay sheegaysaa in wax waliba dalag waliba kasoo go-o faw ee markaasi ku tixgelinaysa sidoo kalena ku tayanaysa iyadoo doonaysa meelaha markaasi aaga ee ilaha markaasi biyaha laga heli karo sidoo kalena dadka ay beerahooda ay ku kobcin karaan ay kagasii iibin karaan wax waliba dalag ah kasoo go-o u haboon oo sidoo kale caafimaadkiisa badqabkiisa wato kagasii iibin doonaan hay-adaha markaasi kala duwan ee qaramada midoobay dhegeystayaal si ay markaasi kale ugu sii fado sidoo kale ugu gaarto waxay hay-adda qaada sheegtay in caafimaadka sare caafimaadka oo aada waa dabcan caafimaad xumi uu aada u imaaday tani markii dadka ay markaasi ay ku dhacday baahi aada u tiro badan dhegeysan muddooyinkii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey kasoo bilaabtay labada kun sideed iyo tobankii labada kun sagaal iyo tobankii labada kun iyo labaatankii labada kun koob iyo labaatankii sanadkana sheegayso in markaba marna ay sheegeen inay ciil u qabaan sidii wax looga qaban lahaa oo markaasi hadal aan waxba looga qaban karin balse ay ku sheegeen inay tahay mid ficil looga baahan yahay malaayinka qof oo markaas u baahan si gargaara ay u helaan dunidao dhan dhegeystayaal waxay hay-adda qaramada midoobey sheegaysa in tirada markaas ay sii kordhayso weli ay sii badanayso balse u haboon ay doonayso sida ugu haboon inay markaas bal qiimaha ay waa tirada ay kala dhinto laakiin waxay weli markaas sheegaysaa inay warsari waa inay markaas sare usii socoto qiimaha dadka ama tirada markaas dadka u badan gargaarka u baahan dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobey waxay sheegtay in waqtidii waa waqtiyadii markaas cunada la gadan jiray sare u ka xoogan ay ku imanaysa sida waqtigii labada kun waa labada kun labada kun iyo afartii ilaa iyo labada kun iyo toddobadii ayay markaas sheegtay in ay markaas geleyda ay qiimo jaban dadka ku heli jireen sidoo kalena masirta digirta iyo sidoo kale saliidta burka iyo bariiska ayay ku sheegeen inay markaas kaga wanaagsaneyd waqtiyadii u dambeysay labada kun iyo sidoo kale dhegeys wixii ka dambeeyay labada kun waxay hay-adda qaramada midoobey sheegtay inay qiimaha hay-adda markaasi ku heli jireen tiro markaasi aada u hoyso sidoo kale dadka qaxootida ay markaasi geersan jireen sida digirta misirta galeyda iyo sidoo kale saliidda burka iyo sidoo kale dhegeystayaal bariiska siday ku sheegaysa hay-adda qaramada midoobey waa waqtigii wixii ka dambeeyey labadii kun shan iyo tobankii waa raalli aad waa labada kun iyo shantii labada kun toddobadii ilaa iyo labada kun iyo sagaa waa labada kun iyo tobankii wixii labada kun tobankii labada kun labiyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo koob waa labada kun labiyo tobankii ayay u dambeysay leeyahay in markaasi saraa ka xoogan dadka markaasi ay dareemayaan waxaa gaabad ku imaaday adeegyadii markaasi kala duwanaa iyo weliba cunooyinkii markaasi tirada badnaa ee dhisan jiray dadka qaxootiyada dunida oo dhan ilaa markaas ay markaasi xadka ay markaasi jabsatay dhaaftay ilaa tana keynsana in markaasi xanuuno fara badan ay soo baxaan dhegeystayaal waxaana markaas ay kaga hadlaysaa halkan meelaha diirada lagu ku saaray sidoo kalena looga looga hadlayo sida hooyada markaasi xamliga ama xaamilada hooyada markaasi dhalaanka haysato ama hooyada markaas cunmaha yaryar haysato ay sidoo kale dadka waayeelka ayaa markaas la sheegay inay u nugul yihiin xanuunada haddii markaasi bogoda oo markaasi loo laab qaboojin waayo sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso tan faw iyo sidoo kale tan beeraha waa faw ee beeraha ee sidoo kale hay-adda cunada adduunka w f b waxaa markaas hay-adda weliba internationalka ay ka dalbanaysaa sidii markaasi lagu soo gaari lahaa waxna isbedelka lagu keeni lahaa levelka ama qiimeynta iminka markaasi wadamada qaaradaha kala duwan ee haysto dhegeystayaal wadamada afrika waxaa soo raaca wadamada markaasi asia dhegeystayaal oo iyadana markaasi u baahan in ay gargaar xoogan looga baahan yahay wixii markaasi ka bilaabatay heshiiskii global economic crisis ee labada kun sideedii labada kun sagaalkii lagu lagu calaameeyey sidii markaasi wadamo fara badan loo gaari lahaa cunana markaasi tayeysan loo gaari lahaa dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobay sidoo kale waxay ka heshay habka iyo weliba hanaanka markaasi qofka dhammaan lagu taageeri lahaa iyadoo hanaankaasi ay tahay mid qof weliba ay u baahan tahay in wadadeeda laisla jeexo dhegeystayaal haddaba muscab iyadoo taasi ay taagan tahay jirtana xaaladahaas culus waxaa dabcan sidaa maqlaysay waa tiro markaas aada u badan ilaa waa toddoba boqol lixdan iyo sideed milyan oo qof ah ayaa u baahan gargaar oo biniaadinimo ah oo markaas qeybta cunada weliba kuwa iskugu jira dadka barakacayaasha dadka markaas iskugu jira qaxootida dadka markaas wadamada kale ku kala firadhay iyo sidoo kale wadamada markaas awoodooda aada u hooseyso sidoo kale aan awoodi karin ama xamiili karin inay markaas helaan taya nafaqaysan cunno ah sidoo kale waxaa halka loo kala qaaday sanadihii u dambeeyay labada kun sideed tobankii labada kun sagaal iyo tobankii labada kun labaatankii labada kun kow iyo labaatankii labada kun ee sanadkan aynu ku jirna waxay leedahay hay-adda qaramada bal halkan fiiri hay-adda qaramada midooday weliba qaybta beeraha ifaw waxay leedahay tani waa xuquuq bini aadam ah waa tii bini aadamnimada ah ma ah mid markaas mudnaan qofka lagu siinayo dhegeystayaal waa mid waa hadal markaas aada u adag oo hadal markaasi qofka nuxurkiisa ama qofka wadamada weliba deeqyada bixiya weliba hay-adda qaramada midoobay adduunka jumciyada qurumaha ka dhexeyso dhegeystayaal united nationka ay markaasi culeys fara badan ay ku dareemi karto hadalkaas oo keliya waxaa leeyahay qofkan waajib ayaa kaa saaran adiga ma aha mid markaas wax uu kaa rabo qofka biniaadamka inaad quudiso waxa aad markaas lagula gorgortamayo ma ah laleeyahay inkastoo ilaahay subxana watacaala biniaadamkiisa uu quudiyo oo markaasi wax waliba loo qoro laakiin haddaba faw waxay ka hadlaysaa sidee markaasi loo tayan karaa beeraha sidoo kalena wixii soo saarkii looga iibin karaa hay-adaha kale sidoo kalena loogu celin karaa dadka shacabka deegaankaasi wax ay soo saartaan taya sidee looga baahan yahay dadka beeraleyda dadka markaas wax soo saarada dalagyada kala duwan ee kasoo go-o si markaasi tayo loogu helayo iyadoo sheegayso in ay markaasi meelaha ilaha ama biyaha kasoo burqadaan ama biyaha markaas laga heli karo in sidoo kale qofka uu sarakiciisa uu ku qaadi kara dhegeystayaal haddaba sidee hanaankaasi dhibaatada iyo weliba waxyaalahaasi looga gudbi karaa iyadoo tiradana ay sii badan tahay iyadoo waqtiga ay qabsatana labada kun iyo soddonka ay markaasi sheegtay in dunida markaas la doonayo in lagu arko zero hanga dhegeystayaal ama in markaasi baahida markaas meesha laga saaro ama dunida markaas laga saara dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diirada ku saaraynaa bal dhegeystayaasha ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha ayaa markaasi bal fikirkooda aragtidooda si markaasi jaan loo jaangoon karo baahida dunida markaasi ka taagan iyo weliba gobolada markaasi imikan soomaaliya ood maqleysan dhegeysta hayada qaramada midoobay soo hadal qaaday waxaa sidoo kale ay soo hadal qaaday wadankan kenya aan ku sugnaa dhegeystayaal oo markaasi dad aada u tiro badan ee dabaqyada hoose ay ku jiraan oo sidoo kale awoodi karin in cunno markaasi dhamaystiran cunno tayeysan cunno caafimaad qabto qofka markaas uu heli karin waa wadade wadada hanaanka loo mari karo in markaasi la dhammaystiro oona la helo cunto dhamaystiran dhegeystayaal caafimaadkeeda badqabkeeda qabto dhegeystayaal qaabka markaas ugu habboon loo raaci karo waa qaabkee si qaxootida ayaga nafsadooda isku soo saaraan musacbow
hagaag yuusuf aada buu mahadsan yahay qaab wanaagsan ee uu qodobkaasi inoogu qaadaa dhigay si guud dhegeystayaasha wnala socodka idaacadda waan uga mahadcelineynaa goordhow xubinteena fahamka ayaad ama sheekadeena fahamka ayaad maqli doontaan iyo sidoo kale waxyaabaha dhankaasi iyo baraha bulshada lagu hadalhayo ayaa sidoo kale eegi doona ama sida aadka laiskula wadaagayo dhanka twitter-ka ee facebooka ayaanu sidoo kale eegi doona iyo sidoo kale sheekadeena fahamka yuusuf ow sheekada way karsantaha ayaan filayaa goordhow
sheekada sheekada way karsantaha ayaan filaya diyaar sheekada waa diyaar soo
sheekadana hadda ka horey baxday haye intay ka baxday idaacadday ka baxday haye
isbuucii horaan filaya qof inuu isoo weydiiyey isla xalay qof haddana isoo weydiiyey haye marka laba qof ay isoo weydiiyeen isla isbuuci hore qof ay isoo weydiiyey waa garta xalayna anoo jooga guriga yaa qof isoo weydiiyey sheekada micnaha inaad u furto waxay ka micnaasan daa sheegtid marka januarin waa la gaaray februarin waa la gaaray maanta waa taarikh kow dabcan sax haye sheekada muscab hadda wuu maqle haye asagana sheegay haye
dabcanwaan arki doonaa bal haddana mar kale ugu celin doonaa dhegeystayaasha waa gartay sheekada laba sheeko ayaan sheegay dabcan laba maalmood yuusuf uu maqnaa midda ahayd ma garanaya laakiin dhib ma lahan Anaa xasuustaa.
adaa xasuusta somaha dhib ma lahan waanu eegi doonaa yusuf sheekadaas Een, waxaan la yaabanahay mataqaanaa yusuf waa nin labaatan sano ayuu jira twenty years ayuu jiraa aada iyo waa yusuf bakad ayuu sanadahoo yar ka yaryahay aad
waxaan leeyahay toddobaadkii wuxuu qaataa laba kun oo doolar laba Waa- kun oo doolar waa laba boqol oo kun lacag kenya Mhm, sababta u taqaad mata- sababta uu- uu micnaha u qaadanaya lacagta mataqaanaa mhm, Een, waxa uu tijaabiyaa ay leeyahay dadka wuxuu shukaansanaya gabar ama gabadhaada yuusuf aa u imaanaya waxay wuxuu leeyahay gabadhayda daacadnimadeeda ii tijaabi mhm, ma fahmaysaa sax gabadhayda aan shukaansado Mhm, inay daacad ii tahay iyo inay Itijaabi.
kale ii tijaabi mhm, marka waa ninka wuxuu leeyahay maalintii boqol fariimood ayaa iisoo dhacaan mhm, boqoltaa fariim kama gaari karo sax waxaa macquul ayuu yidhi maalintii oo kale inaan toban ama labaatan gabdhood aan tijaabiyo mhm,
waxa laga tijaabinaya waxaa weeye muhiimadda ugu hore gabadha ciwaankeeda markuu uu siiyo ninka saaxiibkeeda ah waxaa weeye inay mesajka soo celinayso si dhaqsa soo celinayso iyo sidoo kale inay ciwaankeeda bixin doonta mhm, waa telefon numberkeeda Mm.
inay bixinayso Mm.
sidaasi hadday samayso oo telefon numberka ay bixiso ninkii waa ku guulaystay oo gabadhaasi daacaddii maaha ayuu leeyahay haddii ay bixin waysana gabadhaasi waa sii wadanaya oo sheekada meeshay kasii soconaysaa mhm, marka laba kun oo dollar ka badan ayaa maalin ayaan isbuuci helaa wuu leeyahay maadaama sidoo kale taasi markii lagu dhufto sideed kun oo dollar in ka badan ayaan bishii soo gelaysaa aniga shaqo kalama qabta yuu yidhi shaqadaydu waxaa weeye dadkaasi waa ku tijaabinaya gabadhaada mhm, yuusufow mhm.
adiga f- kullay fadhi kuma yeelayaan filay adiga xitaa mase laakiin mase qa- qarash laakiin qof walba waa la tijaabin karaa qof walbaa la tijaabin karaa laakiin sheekada haddaa fahamtay qofkana asagoo la tijaabin karo iyo lambarku siin karo wax walba kuu samayn karaa laakiin kuma xirno qofka in uu wax waliba uu samayn karo ninkan shaqadiisa saas waa yuusuf laakiin haddii xitaa shaqadiisa saa tahay Mhm.
oo wuxuu tijaabinayo ha tusaale qofkii baa een, isbarateen ama sidoo kale muscab hadda oo kale
haye waa sheekaysateen caadi waa tijaabo soo maahan ha
waa isdheg- waa isgasheen hayo oo furfuran baa noqotay Tusa- tusaale oo kale dukaan baa leedahay Mhm.
dukaankii maanta bur baan kaa gaday beri bur beri dama bur haye maalinta maxaan ku dhahay ninka kuu shaqeeya burka igu soo dhib guriga igu keeno Mhm.
maxaa ka horeya intuu ninkaa intaan aan aan ku dhihin ninkaas burka igu soo dhiib maxaa ka horeya maxaa ka horeeya Se- commu- communicationka aan ku- aan kusoo dhahay aan kusoo diray maxay tahay
adi yuusufoo difaac ma ku jira maya communication karta ama ah, hadalka qofkaas inta noo dhexe muxuu yahay aniga gurigan jooga ayadana maxay joogtaa dukaankeeda haye telefon Sax?
haye marka waxaa ka horeya eh, tusaale aan usoo qaadana binti
Mhm.
binti ay alaabta burka iisoo dhiib haye wiilka shaqaalaha ku- kuu joogo ama gabadha shaqaalaha Ha.
igu soo dhiib haye ama bintiyay qof alaabta igu soo dhiibi karta ma jirtaa wax nii dhexay ma lahan adiga reerkaada u adeeganaysaa adina tukaankeeda iibinaysaa reer bay leedahay sax laga Ii- yaabaa haye sheekada dhameyso Yuusuf.
laakiin waxa laga yaabaa in aanay ti- tijaabadii qofka ayada daacada iska ta anina tijaabinayo
Waxa Mar loo- kale bixin.
waxa luu leeyahay ma fahmin Mhm.
adig ganacsi ay la gashay moogtahay maya saas yaca tusaale meel koobanaan kaaga soo qaadaya ninkan waxa luu leeyahay ma ahan marka u hore sheekada kuma bilaabayo arrimahaas waxaas kulli waan ogaay yacni si toosa shukaansi cadow ku bilaabaya sax marka gabadhii markay ay iyada mawjada bedesho Mhm.
oo ninka jawigiisa soo gasho sidaas camal ayaa lagu ogaanaya luu leeyahay ninkan shaqada wuxuu leeyahay shaqadan waa shaqo wanaagsan lacag fiican ayaan sameeyaa anugu gurigeyga iska joogo maalintii boqol fariin ka badan ayaan helaa oo raggu way isku kay maxaan kula intaasoo fariin ay iisoo dirayaan Mhm.
ku walba wuxuu doonayaa in uu maaragtay loo tijaabiyo xaaskiisa xaliimadiisa aad iyo aad inkastoo laakiin aysan wanaagsaneyn ee waanaan sidoo kale ficneen dabcan waa ganacsiga dhankaasi iyo online-ka maanta ka jira shalay eh, daraalta sidoo kale sheeko aan saasoo kale aan ku qaadanayna barnaamijka dabcan guux ayaan uga hadlayna yuusufow Mhm.
waa inaad sheekadaasi la socoto waa macquul ama aada maqashay yuusuf yes
may maqlaysaa muscab may fahmaysaa Mhm.
sheekada daraadda guuxa aan ku qaadanay waxaa ka mid ahayd Mhm.
intiina dhegaysanaysay Mhm.
gabadhii soomaalida ahayd Mhm.
ee la qabay banaanka usoo baxday ninkeeda hal ii tijaabiye dhahay dhahd- dhahday kadibna halkii lagu furay ayaan uga hadlaynay social media aada iyo aad bal dabcan la- sheekooyinkan qodobadan waa maalmahan dambe waa iska soo bateen bal dhankaas iyo fahamka yusufow sheekada waa tahay fahankan u mahadna muscabow n sheeko halkan hadda ka hore ka baxdaa jirta muscab uu sheegay waxaan filaya sidoo kale in ahayd maalin khamiis ah sidaan filaya inay ahayd
haya n waxay ahayd dhegeystayaal maalin khamiis ahayd aan filaya jimco may ahayn waxay ahayd laba nin oo saaxiibo ahaan jireen oo baadiyaha wada joogi jireen muscab wuu fahmay durba haye laba nin oo saaxiibo ahaan jireen baadiye ayay wada joogi jireen ha midba ayaa soo baxay magaalada uu soo galay mid hee magaalkuu soo galay magaalo kuu soo galay sax magaalka markuu iska joogay howlo qa- badan buu iska qabsaday ninkii waa ulbaxay een, ninka ee, waxyaalo fara badan ninka nooc kale u noqday oo xitaa labiska kii hore iyo marada iyo wixii ma aha haye ninka oo iska naashnaashan oo iska qurux u quruxsanaaday hadee markii baadiyahay magaalada soo gada hadee aiskii wixii babadsaday malaha waa garta sheekada ilaan mar horaan dhegeystayaasha balan oo qaabsamay inaan jilciyo oo aan u fududay soo maahan hadda sidan waan jilcinaya laakiin haddaa jilcisho wax waa halaabaya bal maya muscab u dhegeyso howdhe haye
maalmo maalmaha ka mid ah bay ninkii saaxiibkiisa is arkeen waxayna isku arkeen magaalka kii oo baadiyihii ka imaada oo magaalka asagana soo gale yay isqabteen ninkii oo aada u labisan ninkoo nooc kale ah ninkoo isbedelay ninkoo dhalaalay isagona rafaad iyo balaa'i ka muuqato war heblow sumaad ahayn haa war ii waran waa la isxog warayso muscab haye haddii laisxog waraystay haddii laisxog waraystay ninkii la- kii baadiyaha reer buu asaga yeesho oo laba xaasi saddexaas buu yeeshay kii kale marka magaalku su-aashii hore uu weydiiyey ayuu dhahay ma guursata yaa la weydiinayaa
ninkii magaalka kii magaalka muxuu dhahay war ma guursata haye
oo qoslayoo jawaab muu siinin jawaabna wuu siiye jawaab hee wuu siiye jawaabna muu siinin wuxuu dhahay ishina waa ii baxday waana afar barkimaystay musaa waa qosle haye ishina waa ii baxday waana afar barkimaystay waxaan ku qoslaa mataqaanaa aad iyo sheekadan marka aan anaa isla wadaagnay aad aad iyo aad fahamka ugu hore Ehe, sidaan u fahmay eh, ay boqolkiiba boqol dhegeystayaasha maalintii soo wacay Aad iyo aad.
iyagana wadadii la mariyeen Ana sidaan- laakiin yuusuf sidaa u sheegay Aha.
ya Kaafi Haya.
kalleeri.
kaafi kalleeri aan maqli jiray markaa muscab Mhm.
wuxuu dhahay ninkii war wuxuu dhahay war ma guursatay intuu qoslo dhow la caddeeyo u dhahay ishina waa ii baxday waana afar barkimaystay
Mhm.
sheekadii oo loo soo gaabiyey xaaladihii kalea la iska galay ninkii markuu guriga tegey buu dha ninka muxuu ula jeeday waa isha ii baxday waana afar barkimaystay asagoo reer magaal ah ila ninkii weli ba- baadiyaha ku dambeysay ninkii marka wa- arrintii layaab bay ku noqotay ishi maxay uga baxday ninka ma dharkii uu qabaa ma lebiskii uu qabaa ma socodkiya ma isnashnaashkiya waa sidee afar barkintana uu muxuu yeelayaa udha haddana qofka meeqa muscab adi meeqa ma- meeqa shay aa bark- aa barkimaysan kartaa markaa fiiriso aniga soomaan Ah, laakiin tii aan su-aashii aan ku aniga waxaan kuu sheegana oo ah, jawaabtii aan kuu sheegana ha sheegin laakiin waxaa barkimaysan karta ii sheeg
yuusufow Ah.
aniga daan fura ahay weydiin baadiyaha su-aashaas.
markii la gaaro ama la tego qofka muxuu barkisan karaa wuxuu barkimaysan karaa Aha.
dhagax dhagax wuxuu barkimaysan karaa maryihiisa aye wuxuu barkimaysan karaa een, ge- ama geed ama wax ama wax adiga.
walba uu barkisan karaa Ha.
hataa ciig- hataa caagan ah, biyaha lagu qaato oo ah, ama bi- ah, ah, biyaha lagu weysaysto Ha.
afaraha sax saddexlaha Mhm.
wax walba barkisan karaa Waa kaas.
marka ninkan muxuu ula jeedaa waan afar waan af- waan waan afar waan dabcan waan afar waan fa- afar barkimaystay ishaydana wuu ishayna waa ii baxday bal dhegeystayaasha mar kale waa markii labaad ay soo noqotay ha xalay runtii qof ayaa isoo dhahay saaxiibo ii sheegay waxaan ku dhahay ma sheegay berri berri yaan kugu soo celin waana oga ballan qaaday haddana way dhegeysanaya weliba nin weyn waay min odaya waay nin oyada ma dhigi laakiin nin weyn waay waa garta sii dhegeystayaasha ku jira waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber
adiga dhegeystayaasha askeekin dhexbaxay subax eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan musacab ayaa qabanaya dhexaad baan ka ahaan aniga
wacalaykum asalaam waraxma
waxaa lagu kaanahay waa afar barkimaysiya magacaaga inoo sheegay marka ugu hore cismaan isaaq xasan qureeri cismaan jaaki aan kuma hadhayna etoobiya ha waan kusoo dhaweynaynaa bal sheekada maxaa ka fahantay cusmaan
waa afar barshmaytaan lugandoona haye maxay ka micnaysan tahay
waa afar jib barshmayd waa ildahay waana afar barshmay oo barshmaytaan waxay ila tahay ha ninka waa magaalaas galay waa dhilla basdan u arkaane waa
waa dhilla basdan u arkaa
ah taasi ma aha taasi ma aha ereyga sax ma fahmin dhegeysta wuxuu leeyahay erey qaldan buu sheegay aniga waa afar barshim waa barshima basadee un ka dhigantaa
yacni afar xaas ayaan guursamay ola jeedaa
maya Ha, waa guursaad dhinaa noqda guya meesha ku jiri ha.
waa waa dhilla basday dhillaasan raasay ninkaas
ka bax ka bax maya maya Saasi- maya anshaxa anshaxa anshaxa ilaali leh.
anshaxa anshaxa saaxiib saas maa sheekada sheekada muscab markaan u sheegay Mm.
maalinta dhan buu qoslahay muscab sax Aha.
Mhm. war dhegeysaha
alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
masxabow barqa wanaagsan adigiisu masadba barqala midda walaal
ruqyo waay faamdiga beer waa kusoo dhaweynaa ruqya
walaal ani waxaan u fahamsanay aha
macnaha miyiga waan ka soo tago waa wax waa fahmo magaalada iyo macnaha wax waan kala fahmay Mhm.
oo ganacsi waxbaan bilowdo saasay ishi aan macnaha waa waa waxbaan fahma micnaha ishayd waa ii baxda saasay ka micnaysan tahay Ah.
afar barkinta inoo sheeg afar barkinta waxaa waaye afar reeraan leeyo macnaha afar guryaha ku kala widaayala tahay ani fahamki waa gartee halkaasi aad waa mahadsan tahay
dadka waxaan ku dhahay muscabow Mhm. fikirkooda horta dhankaas u badan yahay aan fahanko laakiin sheekada waa iska basiid soomaal basiid maaha niisuf ha dhanka loo fikiray waxaad jawaabtu meeshay tahay Eh.
ma islahan wallah Ma maxaad rabta islahan.
inaad sheegtay maa rabtaa marka aniga Ah.
afka ay cun waan ku arkaa inaa afka ku cuncunahay dhegeystayaasha dee inaa maalin walba celcelish ma rabo aniga dhegeystaa xigisi halo soo dhow
alaikum wacalaikum asalaam waraxma
waa yuusuf weydo madoogaase waan kusoo dhaweynaa yuusuf
marka ani waxaan u arkaa haa
sheekada waxaa waaye waan albaxaa dee waan albaxa waaye oo baajihii baan ku sugo oo beecsiradii wax walba oo dhan iyo magaaladii iyo si walba oo dhan iyo labirsi iyo nadaafadii wax walba oo dhan adigii dee magaal baan waaye taasi waa isha ii baxda miyaa ula jeeda haa taa waa isha ii baxda waaye hayee waan afar barkimaystay
waxaan farbartamistaan waxaan u fahmay Mhm.
waa un guursada waaye so oo ruux markuu khayr yeesho haa
oo aroosuu galo laazim waaye afar bartimood waa in lasoo gado
aad waa mahadsan tahay
afarka maxaa leeyina guryaha aroosada ani kulley maba tegina laakiin afar barkin yuusuf afar barkin in lasoo gado ayuu leeyahay laakiin waxa
Haye. haye afarta barkeed Eh.
see basiid u tahalay amanaha ma- basiid maahan anaa ku leeyahay Ya.
Ani- aniga waa dhegeystayaasha dhankoodan jira Haye.
arrintaa basiid maahan yuusuf ani markaan ku dhaha arrintan waa sarbeeb muscab waa igu diidaa sarbeeb waaye dabcan sarbeebta lagu sheegaya maanta sheekadan unbay ka turjumaysaa sax adi markaan laakiin jawaabta aan kuu sheego Mhm.
waa fikirtaa waa la yaabtaa waan la yaabayba dabcan sheekadaasi ninka soo alifayne waa nin xikmad badan aad iyo aad haye Aan Dhegeysta sii xiga.
wado.
alaa asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waa cumar yare ee dhanka gaarisa waan salaamna saaxiibayaal waanu kaa guddoonnay cumar yare oo kusoo dhaweynaynaa bal barnaamijka fahamka hogaanka
orniga barnaamijka qosol bay ugu dira horta waan iiga mahad celinaya sidaad u qaada dhigaysaan in badan ee sida sharafta badan waanu adigaa mudan saaxib
marka ah, sheekada fahanka dawladda oo aniga nin buuxsida waayo ani waxaan fahmi waxaan u fahmay inay tahay waan waan ilbaxay waa magaaladii waan soo galo baadiyihii sida hadda adiga aad tago ayaan ka reebta waan ka ilbaxay camal baan u arkay midda labaad waan afar barkamaystay de ninka su-aasha wuuna u sheegay su-aasha u weydiiyey wuuna jawaabay muuna jawaabin marka afar xaasna waan guursaday oo ka wada ayaan u fahmay waan idin salam saaxiibayaal aad waa mahadsanta saaxib adiguna Een, muscabow Mhm.
ilaa iyo inta warkaan siinayna dhegeystayaasha haye Een, horta waa u sheegaya dhegeystayaasha Mhm.
markuu leeyahay waan isha ii baxde ha hadda u sheegaa ma aha yani magaalkii waxa ma aha Ma ahan.
hadda u sheegayaa waa afar barakaysmaystana afar xaas muu guursanin ma qabo ma qabo
hal xaas uu qabaa hal xaasuu qabaa dabcan laakiin sheekada meeshaasay ku duugantay weli weli halkaas ku dugan tahay afar ha- ah waa u sheegayaa ninka hal xaasuu qabaa hal xaasuu qabaa magaalada markuu soo galay isha uma bixine caadi waa ishiis gurigiisa afar barkin yaalan ha dhihina gurigiisna afar afar bar- barkin baa yallaha dhihina
markaas sheekada sidoo kale afarta barkin isha ii baxdana micnaha wax afar waan fahmay af- afarta barkin laba asagaa wataa haye labana gabadhaa wadataa meeqaa meeshaas caadi ah maya yani ma sheeg xitaa ma sheegayaan haye caadi ah u furtay wixii baa la rabaa may may isfo maya Haye.
afar afar soomaahan Ah.
laba gabadhaa wadataa Haye.
labana ninkaa wataa Mhm.
meeqaa meeshaas
waa afar afar
waa afar barkimaystay waa waa afar barkimayste aye marka maxaa loola jeedaa wa- ay gabadhna labada intay ka imaatee asaga labadiis intee waay marka wadaa furtay taas haddana la rabaa marka ila sheekada hadii ma- maanta malis hortaagnaanaya moogtahay ragayga dheh haye
sii dhegeystaha kale
السلام عليكم calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
أنا حسن قرير عثمان جاك كوسو نقدوا haye
horta waa ilbaxay magaalan imaaday oo horta waa faa'iidaystay horta warkii awla rajaylan ka horta waa aqliga saarta noqotay caqliga marka muxuu yahay
aqliga ma baadiye iyo magaalada isku aqli maaha ma dadka magaalada jooga iyo dadka baadiyaha jooga dadka magaalada horta aqli badan barkimahan ha ii sheeg marka
barshamaha horta wax barshan maaha horta wax waa faruurya
haye
afar barshin barshimood waa macnaha afarta faruuryood labada ay gabarta leedahay iyo labada aad leedahay barshamaha waa la bedele waa faruurya laga wadaa maxaa marka see loo barkisa marka farurya
ya see loo barkisa
faruuryaha magta iyo barkin barshin iyo baxla maqan walcala iyagana fa- soomaali ku qabaan
aad baa mahadsan tahay saasina saacad faakiisa
dhegeystaan qaab kale u fikiraya waa sax dadka oo kale waan rabaa meel fik fog ka fikirayaan laakiin adiga afar naag baan qabaa iyo afar dumar baan qabaa igu- ha kusoo ogmareysanin nin bal banaanka ka fikir kara noqo walaal soo dhawow waa ku maqlaya haye cabdiraxmaan oo joogo ramo haye cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxa mahayo qadkii waa ka- wuu ka baxay isla markiiba yuusuf Aha.
een, sidoo kale qodobka ah ishaydu Eh, ishaydu eh,
meel fog ay qabanaysaa mase ishaydu waa- ishaa ii baxday iyadana aha.
dhankaas waxay ku saabsan dumarka dumarkay ku saabsanta ayadana haddana waan usii sheegay dumarkay ku saabsan bes marka sheekada halkaas oo adduun kale.
iyo waxaas aadina laba qof baa keliyan siinaynaa kadibna waan soo xiraynaa laakiin jawaabta ma la sheegayo haye
halo star f m
Hello, Spencer.
walaal waan ku salaamaya soo dhawow
Waa Cali jooga Mandera.
cali mandheeraa joogtaa
Waa Cali jooga Mandera.
soo dhawow haye
Ah, ka qayb qaado marka
waa ka qayb qaadanaya walaale.
aye
Isha waa ii baxday waxaa horta waa xagaaqanay wey.
yaa
Waxay isha- isha waa ii baxday waxay tahay magaaladii baan qaanay wey.
haye
Ee, afar barkinna waa waa leeha waxa wey waa un afar cunug baan yeeshay.
afar hee cunug baan dhalay Ah, haddee ninkana ma laba ninkana laba wuu wataa gabadhana labay wadataa markaas waxaasoo loola jeedaa marka La- marka ninka muu asaga waa sax wuu dhali karaa gabadha laakiin baa dhalaysaa oo caruurtii wixii marka maxaa ula jeedaa marka adiga ha wixii oo dhan ba afar cunug baan yeelanay wey.
ah mahadsani saaxib wuu mahadsan yahay Mhm. weli waa la fikiri layahay wallahi haa canjeerada dhegeystayaasha maxamed Saaki.
canjeera basada miya canjeerada basada
saliidda iyo basada saliidda
sida muscab xeerti cuna saaxib anigoo subaxaasi anoo soo quracda ay weydiisan moogtahay
markaasaa meel aan joogin ila- ila gasho miya Ah, subax soconaya ma yusuf
walaal soo dhawow
warka ay hal dhegeystaha ugu dambeysay warkayaanu gaarnay halo star f m
asal maxamed axmed xagdheera waan kusoo dhaweynaa
miga horta waa waa naqlay arrinta waa naqlayay soo dhaca gabar kale ninka wuxuu ka wadaa horta waa ilbaxay wuxuu Haye.
ka wadaa ninka guu- ninka waa ilbaxay wuxuu ka wadaa guurka oo oo u cusboonaa guurka oo u fudaaday oo sidii hore uu ahayn wuxuu ka wadaa waa ilbaxay ma garat waan gartay markuu naag guursadayna dee ah, wuu afaraysta macnaha oo afar naag uu guursaday saasa afarta barkin uu ka wadaa ma garat haye qofka markii oo oo guurka uu ku yar adkaado cabaar uu weynaada oo sidii moodaa iyo sidii la noqota macnaha waa sidii na noqotay iyo sidii moodaa isma lahan ma garat Mhm.
marka saas saasuu ka wadaa arrin saasuu ka wadaa saasuu ka wadaa asagoo guurka guurku ilbaxay naay afar naag u guursaday aad baa mahadsan tahay walow dhegeystaasi hadduu ina dhegeysanayo waa hor- kal horaan sheegnay arrintu afar xaas kuma saabsano Mhm.
sidoo kale ishayda ii baxdane adduun baan helay iyo Kuma nairobi saabsano.
nairobi iyo xamar baan kala fahmay Mhm.
micnaheedu ma ahan Ma.
ama magaaladan kala fahmay sheekada meel yar baa laga qabanaa kule basiid iska ah warka aanu aadno aad baad umasantihiin dhegeysan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan waa tahay dhegeystayaal warkii tobankii barqnimo ayaa soo dhegeysteen iyo xamdi gurey iyo sidoo kale caalamka mawliid maxamed shuuriye dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarinay iyadoo sidoo kale aad soo dhegeysateen waxyaalaha baraha bulshada ka dhex taagan iyo sidoo kale fahanka iyo hogaanka ee star f m dhegeystayaal arrimaha gargaarka binaadamada qaxootiyada tagalaada weliba aad ka dhegeystaan star f m gabagabadii aan soo gaaray dhegeystayaal bal iminka dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber to- waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal haydee iyo saaka markaasi aan diiradda ku saarana kaga hadlayna arrimaha markaasi gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada hay-adda faw iyo sidoo kale hay-adda markaasi cunnada adduunka w f v waxay markaasi sheegeen in baahida markaasi dunida ah ay aada usii badan tahay siina jirto dhegeystayaal warbixinta u dambeysa ee soo saartay qaramada midoobey ku sheegtay in toddoba boqol lixdan iyo sideed milyan oo qof ay markaasi gargaar u baahan yihiin ee dhanka weliba cunnada weliba kuwa markaasi hay-adaha kala duwan ay markaasi gaarsiyaan quudiyaan dhegeystayaal waxaana markaasi ay sheegtay in dhanka caafimaadka iyo dhanka markaa tayeynta cunnada ee markaasi weliba qiimo markaasi ama qiim waa dabcan qiimeynta cuntada iyo sidoo kale cunto markaasi ay awoodi karaan qiimihiisa ama qiimaheeda in markaasi la hela dhegeystayaal haddaba sidee markaasi hay-adda qaramada midoobay qeybta markaasi cunnada adduunka w f b iyo sidoo kale hay-adda beeraha faw ee markaasi iskaga kaashan karaan sidoo kalena dadka beeraleyda usoo saari karaan cunno tayeysan dhegeystayaal iyadoo sidoo kale ay sheegtay in markaasi wadadada hanaanka loo marayo oo markaasi wax looga kobcin karo waxna looga qaban karo dadka qaxootiyada iyo sidoo kale wadamada markaasi dabiiqada hoose ku jira oo aan awoodi karin dadkooda inay waxsiiyaan dhegeystayaal iyo dadka weliba barakacayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhegeystayaasha qadka telefoonadan siinayna iminkan qadka ku jira dhegeysta qad ku jira barqa wanaagsan dhegeysta soo dhawow
wacalaykum salaam waraxma soo dhow waxaa ku maqlaynaa walaal magacaaga inoo sheeg halkaad inay soo hayso waashuase may waan ka gudubnay waan ka xunnahay
oo tahay dhegeystayaasi ma ahan ee, waxaan dhegeystayaal kaga hadlayno sidee markaasi iminkan baahida iyo gaajada loo ciribtiri karaa dhegeystayaal ee qaramada midoobey faw iyo sidoo kale hay-adda markaasi cunnada adduunka w f b waxay tahay waxaa dadka laga doonayo oo sidoo kale ay noqon karaan muscabow ay markaas iskugu faani karaan ama sidoo kale qofka uu asaga wax soo saarkiisa uu kaga raysan karo ama k- kaga roonaan karo kuwa hay-adaha iyo sidoo kale wadamada kale dhegeystayaal haddaba musca markaan fiirino qaramada midoobey waxay sheegaysaa riboort warbixin ay soo saartay labada kun koob iyo labaatankii waxaa markaas lagu qiyaasay la- ilaa iyo toddoba boqol iyo labaatan milyan ilaa iyo sideed boqol iyo koob iyo toban milyan oo qof ah ayaa markaasi sanadihii u dambeysay intaasi ay markaasi wajahayeen macluul iyo gaajo dhegeystayaal iyadoo hay-adda qaramada midoobey qeybteeda cunnada adduunka w f b ee hadafkeedu u yahay in wadanka ama dunida markaas laga cirabtiro dhegeystayaal warbixin ay soo saartay ayaa sidoo kale uu sheegay meelaha ugu badan inay tahay wadanka soomaaliya wadanka etoobiya weliba north dhankeeda weliba dhanka ee dagaalada ay ka jiraane iyo sidoo kale wadanka yemen wadanka soomaaliya iyo wadanka kenya ayaa kamid ah dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah dimuqraadiga congo ayaa kamid ah isla wadanka uganda ayaa kamid ah oo ayagana qaxooti ay ku jiraan dhegeystayaal waxaana hay-adda sheegaysaa in markaasi loo baahan yahay tayeen cunto ah oo markaasi dadka qaxootiya dadka barakacayaasha iyo dadka markaasi wadamadooda aan awooda quwada aan awoodda markaas dhanka dhaqaale ee aada ugu hooseyso ay u helaan ama loo siiyo dhegeystayaal haddaba iyada taasi ay jirta waxaa markaas lagu tilmaamaya dad bala- malaayiin qof ah sida hadda wadanka soomaaliya waxaa leeyahay lix dhibic hal milyan ah qof ayaa u baahan in markaas cunno ay helaan weliba cunno qiimo jaban cunno marka ad- affordable ah cunno markaasi tayeysan cunno markaasi nafaqaysan cunno markaasi caf- caf- bad- badqab- waa badqabkeeda qabto dhegeystayaal weliba waxaa ugu daran dadka markaasi hooyooyinka ama dhallaanka ah hooyada iyo dhallaankeeda hooyooyinka markaasi xaamilada ah dadka waayeelada ah iyo caruurta markaasi da-dooda ka yar ilaa iyo sideed sano jir dhegeystayaal siday u helaan markaas cunno dhammaystiran warbixintan markaa fiiriso een, muscab waxay markaasi ku aadanaysa haddana so- labada kun iyo soddonka iyo hay-adda halka ay markaasi doonayso in loo jihaysto iyadoo markaasi cadaadis xooggan la saarayo wadamada markaasi iyo hay-adaha ugu waaweyn in markaas wax ay ka qabtaan sidii loo qabtir lahaa dhanka baahida markaasi haysato dadka Mhm.
dabcan yuusufow arrintaasi waa arrin aad iyo aad horta loo hadalhayo sidoo kale waxaan ognahay in arrintaasi maadaama aa sheegtay sidoo kale labada kun waa sanadkan labada kun labaiyo labaatanka Mhm.
waxaan leeyahay waxay ka mid noqon doontaa sanadaha maaragtay dadka adduunka ugu badan ay baahiyaha qabi doonaan Sax.
sidoo kale hay-adaha waxay leeyihiin Aha.
labada kun iyo soddonka ka hor waa in guud ahaan dunida laga cirib tiro baahiyaha iyo gaajada iyo sidoo kale in markaasi dadka kulli ay noqdaan kuwaas ku filan balse sidee ay arrintaasi ku suurtageli kartaa dhegeysaa qadka telefoonka ku jira low star fm
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa salaad cabdiraxmaan oo gaaridas kaa soo wacaya waan kusoo dhaweynaa salaad
waan ku salaamay marka hore waanu kaa qaadnay
haddaan guda galo mhm
horta waxaa maaragtay la sheegaya horta maaragtay waa riya riyadan alla ha rumeeyo haye
maxaa yeelay horta ilaahay baa arrinta iyo la sheegaya iyo macnaha ina gaajo la cirabtir iyo waxaa sida horta ilaahayga uun wax abuuray unbaa horta wax irsaaqi kara ha
midda xigta waxaa waaye kolley horta waan iska riya saan filaya waa gartay laakiin ma jirtaa qaab ay sidaasi ku suurtagelayso markii laga soo tago qadarta alle
qaabkaas waxaa waaye wuxuu u baahan yahay wax hadda mataqaana ee oo arrin ma aragtay anba looga fadhiininba adduunyadan hadda maanta la joogo mhm
waxaa ugu horeya horta in nabadgelyo la hela haye
iyadoo aan nabadgelyo laleeyahayooba hadda waxaa waaye awel africa iyo dhulalkan asia ugu daran tahay oo mataqaana ee wax soo saar bu u jirinoo xoog le mataqaana dagaal un uu shaqadooda buu noqdayo ha
marka meeshii wax soo saar iyo waxqabad laga rabay mataqaana dagaal un lagu mashquulsan yahay mhm
haddana waxaa waaye saameys hor le hadda soo baxay oo weliba dhinaca yurub haye
oo meeshii hadda mataqaana xagga dhaqaalaha eh, mhm waa ma aragtay ugu rooneedba hadda mataqaana ayagana sinkooda dagaal iyo balaayba mataqaana qoorta sii gasho rabo waa gartay
marka horta adduunyada iyadoo nabadgelyo inta la helo aan ma aragtay loo soo jeesana xagga ma aragtay wax soo saarka mhm
eh, waxaa waaye horta si eh, ma aragtay arrintaas inta lagu gaaro adag haye
marka waxaad moodaa iyadoo cimiladii adduunyada iska sii kullaatay oo maaragtay mashquulka adduunka sii badan yahay oo tarankii bini-aadamku uu iska sii badan hayo ayaa haddana waxaa jirtaa maaragtay adduunyadii africa oo u walba dagaal ulig daala dhexaysa iyo corruption oo wax soo saar quman bu u jirin haddana wixii mataqaana u walba gacanta iska soo sugayeen ayaa haddana dadkii maaragtay gacanta dad ee maaragtay xaggii waxay kasoo sugayeen baa haddana ra- dhibkooda haddana uu sii badan hayaa mhm
marka kolley ilaahan baan ka sugayna arrintaas siyada kolley haddii la xoojiyo oo nabadgelyo la helo oo maaragtay wax soo saarka la helo oo oo nin walbana mataqaana uu isku tashto oo maaragtay bini-aadin gacantiisa inuusan sugin oo naftiisa uu isku tashto oo wax soo saarka nin walba uu dhulka u jeesto oo arrimahan dagaalkan iyo waxaan iyo mashquulkan laga baxo nin walba suu dhulka wax uga soo saaran lahaa uu falkeeda gala waxaan malaynaa kolley ee, waa un la gaari lahaa wax waa gartay muhiimadda u weyn waxaa leedahay in yoolkaasi la gaaro waxaa ka horeysa in si guud adduunka nabad ay ka dhacdo Ha, adduunka inay nabad ka dhacda ayaa maaragtay muhiimadda ugu weyn horta waa taas waa gartay aad baa mahadsantahay saaxib aad baan ku salaamaya waa mahadsan tahay dhegeysta xiga low star fm
aad baan kuu salaamay waanu kaa qaadnay saaxib
Eh, muscab iyo ninka leedahay yuusuf mhm
xujo ma waxaa layidhi eh, xujo ma xaaja falantay xujo ma falanto ko ha haye
waa waxaa ula jeedaa dee ninkaas odayga oo xujooyinka keeno haye
waa ina fiicanta dadka inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan si wanaagsan
marka waa in salaamayaa haddaan u gudbo barnaamijkan kale ha
mawduuc haddaan u gudbo eh, jeeljiraa waxaa layidhi usha usha asagoo meeshu ka jaraa yaqaano wuxuu dhihi baa layidhi xaggee laga jaraa haye nimankaan reer galbeedka oo adeecadaha u kiraysan yihiin oo gaajaan la dagaalamaynaaada ku haya mhm
way ogyihiin dhibaatada meesha ka jirtay dhibaatada iyo fakriga iyo iyo dagaa iyo maaragtay dhibaatada meesha ka imaanaysa way ogyihiin haye ibni aadamba ha ahaadeen laakiin waxa koosgaraynaya dadka inay fakriyaan oo ceyrtoobaan way ogyihiin mhm laakiin haddana ayaga waxaa waye dabada ka riixayo dhibaatada ayagaa keenaya hadda cidda maxaan ku raaya adeecadaha u kireynaysa oo barnaamijyadan in laga hadla soo jeedinayana inta badan waa ayaga mhm
horta nimankan waxaan dhihi lahaa ummad walba oo maxaan ku raaya dawlad walba oo adduunka ku taalla waxay aaminsan tahay u daayeen haye oo dimuquraadiyadan dadka ay ku qasbayaan oo maxaan ku raada dabadeedna ay dawladaha ku duminayaan ha ka daayeen mhm maxaa jira waxa kenya dhaqanka kenya laga yaqaana lagama waxaa laga yaaba maraykan inaan laga ogolayn mhm wax hadda dadka reer maraykan ay ku faraxsan yihiin inay dadka kenyaanka ku farxeen in baa laga yaabaa ha
haddana dowladda maraykan waxay jeceshay waxa maraykan laga sameynaya in kenya laga sameeyo macquulna maaha midda labaad ها madaxda africa oo annaga aan ku nool afrikaan ka hadlayna xaduudahoodana ha isu fureeno dadkoodana ha kaalmaysteeno nimcada iyo haddii la maxaa ku rahay awoodda ay isku koobayaan ha iska daayeena intaas gaajada looga bix karaan baa isreen waanu ku salaamay waa mahadsanti saaxiib dhegeystahaasi aad buu mahadsan yahay dhegeystaha xigaan siinaynaa fursadda ee qadka ku jira si wanaagsan dhegeystaha kale si ninkaasi ninkaasi meelo badan buu daaftay haya
laakiin dhegeystayaasha kale aan siinaynaa gabagabadii aanu soo gaarnay yuusuf star fm halo Halo,
soo dhow halo Saasan.
waanu ku maqlaynaa saaxiib soo dhow magacaaga inoo sheeg Assalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Walaalo waa Salaam Cali Deeqo xagar jireer.
waan ku soo dhaweynaa salaad cali
Barnaamijkana waan la socdaa.
haye
Waxaan kuu sheegay horta madaxdan reer galbeedka iyo idaa bahasha nimankan hadda oo maanta jimciyadda qurumaha ka dhexaysa haa
gaajadan iyo dhibaatadan iyo barakacan iyo hoogan iyo colka horta ayaa wataan.
see ku wataan
Hadda qandaraas baa lagu doonanayaa dal nabad ah intii qalalaasin la geliyaa horta maarta lagu doonanayaa qandaraas.
haye
Marka Afrikaanna hadde waxaa waaye waa un xoolo foofeena wax aqli qaba ma aheen.
Mm, maxaa xoolo naga dhiga saaxiib
saaxiib waxaa naga dhigaa dee maskax kaloo dadka la leeyahan ku shaqaynaynaa soo ma aha haye
marka walaalow dan dan reer galbeedka ay ugu jirtaaye haddee afrikaankana ha iska dagaalo un ha iska burburo ma arta mar kasta haye
wax hadda xal iyo loo heli kara ma artay waxaa daawo taa ayadana ma aha marka een, yoolkaasi waxaa leedahay ma dhaqangelayo ma dhaqangeli maya karo ma dhaqan gelaayo ma dhaqan gelaayo ma artay da- reer galbeedka dantiisa waa waa ay fulaysaa waana ma arta wax caadi ah haye
tuuseme hadda ka soo qaadba soomaaliya oo kale Mhm.
waddankeena hadda soomaaliya barwaaqada taalla ma arag haa
meeqaa hadda soomaali eh oo aan nabadii soomaaliya aan ma arta ka shaqayn haynin oo hadda soomaaliya balaayadeeda ay dan ugu jirtaa Mhm,
marka taasoo kale ka soo qaad walaalow dadkan afrikaanka eh, waa dad maaragta la tirsanayo dad buu u tirsan yahay haa
qandaraas iyo maaragta ku dooranaya dhaqaale Mhm.
marka waa waxa waxa wax lasoo koobi karay wax lagu daali karay wax hadda dadka maaragta hadda lu- in ku mashquuliya ay fiican tahay ma aha Mhm.
marka waan idin salaamaya idaacadda aad baa mahadsan tahay saaxiib masaawo gabagabadaan soo gaaray haddii aan noo soo gabagabayso mase noo soo xirto dhegeystayaasha inuu mahadsan yihiin si guud saaxiibada aad baan uga mahadcelinaynaa waqtigooda iyo la socodkooda kasoo qayb noqoshada iyo sidoo kale inay la jaan qaadaan toddobadii iyo barkii inuu soo bilowdo barnaamijka hogaanka si gaar maanta waxaa uga hadlaynay arrimaha qaxootiga gargaarka iyo weliba bani aadamnimada oo soo dhegeysteen dhankii fahamka iyo sidoo kale arrimaha eh, baraha bulshada ayaad soo dhegeysteen barnaamijka waxaa idiin daadihinayay musa ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad berito ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebe yiraahdo dhegeystayaal intaasi kahor waxaad u diyaar garowdaan barnaamijka madasha tale celin iyo faaduma